بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda labiyo siddeetanaad waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo siddeed ee suuratu lmaa-ida allah waxa uu ihi subxaanah لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون هذه الآيات ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay ana alyahuuda waalmushrikiina ashaddu nnaasi cadaawatan lilmu'miniin wa ana min annasaara mu'minuuna saadiquun wa kathiiru minhum faasiquun ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadkan in dadka kuwa ugu cadaawad adag xagga mu'miniinta ee nacaybshaha iyo cadaawadda ugu daran kuwa mu'miniinta u hayaa inay yihiin nimanka yahuudeed iyo kuwa mushrikiinta ah nimanka nasaaraduna inay yihiin kuwa ugu dhow xagga jacaylka mu'miniinta iyo qaadashada iimaanka iyo islaamnimada iyadoo in badan oo kuwaa ka mid ihina ay yihiin kufaar laakiin kuwa ugu soo dhow xagga islaam qaadashada iyo jacaylka mu'miniinta inay nasaaradu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ammaanay kuwa nasaarada ee soo islaamay inay yihiin kuwo marka ay xaqa iyo wanaagga lagu dul akhriyo iyo qur-aankii ay dhegaystaan waxaa lagu tilmaamay kuwa qalbi jilicsan oo qur-aanka iyo waxyigu uu saamaynayo wa idaa samicuu maa unzila ila arasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamci mima carafuu min alxaq yaquuluuna rabbanaa aamanaa faktubnaa maca ashaahidiin arrintaasi waana arrin mujarabah oo marka yahuud iyo nasaaro la eego waxa yahuud ka soo islaamaa waa farakutiris iyo wax kooban horena sidaasay u ahaayeen iminka waktigeennan aynu nool lahayna waxaa soo islaamayaa waxay u badan yihiin kuwa nasaarada ah laakiin yahuud wax ka soo islaamaa waa naadir iyo farakutiris marka marka horeba xagga yacni qallafsanaanta iyo qalbi adayga iyo cadaawadda yahuudda ayaa ku fog oo nasaarada ka durugsan waaqicoodana way ka muuqataa waxaa kaloo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamay aayaadkan maa axalahu allahu huwa alطayibu aladii yanbagi alaklu minhu walaa yajuusu taxriimuh wixii alla u xalaaleeyey ee xalaasha ihi isaga ayaa ah wax wanaagsan oo ku habboon in la cuno oo aan la xarimin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu طayibaati maa axala allahu lakum walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin siyuuti waxa uu odhanayaa markii dadka qaarkood ay ku hamiyeen waa dadkii muslimiinta ahaaye inay soom iyo qiyaam iyo cibaado u go-aan dumarka iyo waxa weeyaan raaxada adduunyo iyo udgoonka iyo waxyaabaha la midka ana inay ka fogaadaan ay goosteen ayaa aayaddina ay soo degtay waxaana lagu tilmaamayaa waxyaabaha mubaaxaadkee rabbi inoo baneeyey wax la cuno iyo wax la cabo iyo dumar la guursado iyo hurdo la seexdo wixii inoo bannaan inaanay ahayn dadku inay naftooda ka xarimaan oo ruuxu naftiisa inuu ciqaabo oo uu ku cadibuu ku dhibaateeyo waxaan lagu addoonsanoon cibaado ahayn cibaado noqon maayo saxiixeynka waxaa ku sugan xadiidu anas inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu arkay rajulan yuhaadaa bayna bnay wuxuu arkay nin la garbogalaynayo oo labadii inan ee uu dhalay dhexdooda sidaa loo sido fa sa'ala canhu dabeed waa weydiiyey faqaala faqaaluu nadara an yamshi markaasay yidhahdeen wuxuu ku nadray inuu socdo mana socon karo wataa la garbagalaynayo la sido nebigu waxa uu ku yidhi ina allaha laganiyun can tacdiibi haada nafsahu wa amarahu an yarkab wuxuu yidhi ilaahay waa ka qani oo waa ka kaaftoomay waana ka deeqtoomo uma baahnaa kani cadaabidda uu naftiisa cadaabaye uu cuqubaynayo ama uu dhibaataynayo eh ha iska fuulo gaadiidka wuxuu amray inuu gaadiid fuulo marka macnaha qofku inuu naftiisa ku cadibo waxaan ilaahay ku dhibin cibaado u noqon maayo oo tusaale ahaan adoodee gaadiidkii helaya inaad tidhaahdo may naftaan dhibaya oo aan lugaynayaa cadibidda aad naftaada cadibayso ilaahay uma baahna cibaado iyo daaco rabbi loogu dhowaadana noqon maayo sidoo kale bukhaari waxaa ku sugan xadiidu bnu cabbaas baynama anabiyu sala allahu calayhi wasalama yakhtubu faida huwa birajulin qaa'imin fi shamsi fasa'ala canhu isagoo nebigu khudbaynaya ayuu arkay nin bacadka ama cadeedda taagan markaasu weydiiyuu yihi waa maxay qaaluu hada abuu israa'iil nadara an yaquuma walaa yaqcud walaa yastadilla walaa yatakalam wayasuuma qaala muruuhu falyatakalam walyastadilla walyaqcud walyutima sawmah waxaa lagu yidhi kaasi waa abuu israa'iilow wuxuu nadar ku galay inuu taagnaaduunu fadhiisan inuu bacadka ku sugnaaduunu hadhsan inuu aamusnaado aanu hadlin inuu soomo oo aanu afurin nebigu markaa waxa uu ku yidhi war amra oo waxaad ku tidhaahdaan iska hadal oo iska fadhiiso oo iska hadhso soonkaagana dhammaystir halkaa waxaynu ka fahmaynaa wixii cibaado lagu addoonsaday ahaa wuu u daayo uma diidin oo wuxuu yidhi soomkaagii iska dhammaystiro soonka furmo oo dhan laakiin wuxuu yidhi bacadkanaad taagan tahay iyo hadalka aad diiday iyo taagnidana aad tidhi fadhiisanba maayo waxaasoo dhan ilaahay waxba ku fali maayee orodoo iska hadhso iska hadhso oo iska fadhiiso hadh fadhiiso oo waxa weeyaan naftaada waxba ha cadibin marka calaa kullin mubaaxaadka alla inoo xalaaleeyey in layska xarimo nafta la dhibo wax bannaan ma aha saxaabada rasuulkana ridwaanullaahi calayhi markii guryaha nebiga ay yimaadeen iyagoo acmaashiisa waraysanaya dabadeed intay yarayseen oo ay yidhaahdeen innaku halkaynu nebi maxamed kaga dhacaynaa dembigiisii horiyo kiisii dambeba waaba la dhaafee barhkood ay yidhaahdeen waxa weeyaan habeen oo dhan waan taagnaan oo seexan maayo qaarkood ay yidhaahdeen waanu soomi oo afuriba mayno qaar ay yidhaahdeen dumarba u dhowaan mayno nebiga arrinkaasi markuu gaadhay wuxuu yidhi antum aladiina qultum kada wa kada ma idinkaa sidaa yidhi markay haa yidhaahdeen wuxuu ku yidhi wallaahi innii la aclamukum billaahi wa atqaakum lah wallaahi anaa ilaahay idinku aqoon badan xaqa uu inaga mudan yahay idinkuna cabsi iyo cibaado badan haddana waan soomaa waanan afuraa waan seexdaa habeenkii waanan soo toosaayo dee qiyaamkii iyo salaatuleilka waan tukadaa haweenkana waan guursadaa faman raqiba can sunnatii falaysa minii ruuxa markaa sunnadayda naca dayruu iga yaho aniga iga mid ma aha marka khulaasadu waxay tahay laa tuxarimuu tayibaati maa axala allaahu lakum wax alla kuu xalaaleeye ha iska xarimi wax mubaax kuu ah inaad xarimtaa ma bannaana waxaa kaloo ku sugan aayaadka xukmu lyamiin wa kafaaratu lxinsi fiih dhaarta xukumkeeda iyo haddii dhaartii lagu dambaabo la jebiyo ama la oofin waayo kafaarada ka dhalanaysa oo allah waxau ihi laa yu'aakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidukum bimaa caqadtum alaymaan allah waxau ihi ilaahay idinku qaban maayo laqwiga dhaartiinna dhexdeeda ku dhaca laqwiguna waa waxaan loo qasdin ee afkaaga iyo carabkaaga isaga soo dhaca qasad la-aan iyo niyo la-aan oo caaisha radi allahu canha asarkeeda waxay ku tilmaantay aayaddan tafsiirkeeda markii ay tilmaamaysay laqwulyamiinku waxa weeyaan bay tidhi waa qowlu rajuli laa wallaahi wa balaa wallah waa odhaahda qofku uu yidhaahdo may wallaahi sidaa maaha ha wallaahi waa caynka ah waa sida hadalkeenna ku badan marka qofku iska sheekaynayo isagoon qasad iyo niyada aan guntin inay afkiisii kusoo dhacdo haa wallaahi maya wallaahi isagoon u qasdin waa laqwulyamiin marka laqwigaas yacni dhaartaa kaa dhacaysa adigoo niyoon oon guntin ama qalbiga aan ka niyoon wax kafaara guda ma leh laguna qaban maayo laakiin waxaa laguu qabanayaa oo haddaad oofin weydo kafaara ka waajibaysaa dee dhaarta la guntay dhaarta la guntayna waa ta qalbigu u qasday ee la niyooday ee qofku yacni u niyooday inuu waxaa ku dhaarto fulinta uu fulinaayo wallaahi sidaasaan samayn oo kale taa haddii la baajiyo oo aad fulin weydo waxaad dhaarta ku martay dee fa kafaaratu icaamu casharati masaakiina min awsadi maa tucimuuna ahliikum aw kiswatum aw taxriiru raqaba waxa kafaara gudka dhaarta aan la xaqiijin kafaara gudkeedu uu noqonayaa toban miskiin oo la quudiyo oo ruuxu waxa uu reerkiisa siiyo cuntada uu siiyo teeda dhexdhexaadka ah waxau odhanaya jalaalaynku laa aclaahu walaa adnaah ka u sarreeyana ma aha ka u hooseeyana ma aha cuntada iska dhexdhexaadkaee ninku uu reerkiisa siiyo ayaa toban miskiin hal mar uu dharginayaa oo uu siinayaa ama aradbeelkooda hubuu siinayaa iyo dhar ay ku aradbeelaan oo mid walba isku joog ama wuxuu dee cawradiisa ku asturo oo salaad uu ku tukan karo ama waxa weeyaan qoor buu xoraynayaa qoortaana jalaalaynku waxau odhanayaa qoortan mutlaqa ah halkan waxaa lagu qaydayaa qaydkii kafaarada qatliga iyo dihaarka fa taxriiru raqabati mu'mina kafaaratu lqatli bay nagu soo martay marka qoorta halkaas sida mu'minad loogu qayday baa tanna lagu qaydayaa buu odhanaya jalaaludiin asuyuudi saddexdaa markaa ruuxu waa mukhayar oo waa yacni ikhtiyaar buu u leeyahay inuu toban miskiin quudiyo inuu arad tiro oo arad beelkooda u siiyo iyo inuu qoor xoreeyo faman lam yajid saddexdaa mid hadduu karaya kasoo gudbi maayo laakiin saddexdaaba hadduu waayo tallaabada labaad waa fa siyaamu halaathati ayaam saddex maalmood soonkood inay wada socdaanna daruuri ma aha intii doontaa ha u dhaxayso waa uun saddex maalmood inuu soomo waxaa kaloo ku sugan aayaadka annahyu can alkhamri waalmaysiri waalansabi waalaslaam waxaa laynoo diiday khamradii iyo khamaarkii iyo asnaamtii iyo qoryihii laga faashan jiray ayaa la manciyey oo lagu tilmaamay inay yihiin qurun iyo shaqo shaydaan fajtanibuuhu lacallakum tuflixuun ka dheeraada baa la yidhi si aa u liibaantaan waxaa la sii caddeeyey shayddaanku inuu colaad iyo nacaybsho dhexdooda ku dhigayo sababta khamrada iyo khamaarka wainamaa yuriidu shaytaanu an yuqica baynakum alcadaawata waalbaqda'a fi alkhamri waalmaysir fiidaasi waa sababiya ay culimmadu yidhaahdeenoo waa sida ba'da oo kale oo fil khamri waalmaysiri ay bisababil khamri waalmaysir khamriga aad cabbaysaan iyo khamaarka aad samaynaysaan ee isticmaalaysaan sababkiisa ayaa shaydaan isku kiinnacsiinayaa oo isugu kiindirayaa ee iska ilaaliyo ha u dhowaanina si aa u liibaantaan fa hal antum muntahuun waxaa lagu gebagabeeyey ma ka hadhaysaan khamrada sidaynu hore usoo tilmaannay khamradu waxay soo martay maraaxil afar ah marxaladii ugu dambeysay ee si dhammaystiran loo go-aamiye xaaraannimadeedu waa marxaladan waa aayaddan fahal antum muntahuun oo aayaddii ugu horreysay waxay ahayd yacni aayaddii makiga ahayd ee fii suurati annaxli wa min hamaraati annakhiili tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana yacni waxaa la ishaaray wa min hamaraati annakhiili waalacnaabi tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana marka aayaddaa waxaa lagu ishaaray iyadoon xaaraannimada la caddayn ayaa haddana waxaa la ishaaray dee in waxyaabaha cinabka iyo timirta laga samaysanayo wax lagu sikhraamo iyo risiq wanaagsanba ay leeyihiin waxaa laga qaadanayaa dee khamradu markaa inaanay ahayn risqan xasanan ayaa halkaa laga fahmayaa welise lama xarimin markii aayaddaa cumar lagu dul akhriyey wuxuu yidhi allahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiyan fa inaha tudhibu almaala waalcaql ilaahuw arrinka khamrada bayaan aanu kaga bogsanno shaa yacni aanu kaga hadhno allahayow noo caddee waayo xoolaha iyo caqligaba waa baabi'inaysaa kadib marxa kadib waxaa soo degtay aayaddii marxaladii labaad ee suuratu lbaqara yas'aluunaka cani alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiirun wa manaaficu linnaas wa ismuhumaa akbaru min nafcihimaa taasina waxay ahayd marxalatu tacriidoo sarbeeb waxaa la ysbarbar dhigay dhibka iyo dheefta oo waxaa la yidhi khamradii iyo khamaarkii waxoogaa dheefigiina waa ku jirtaa laakiin dhibaatadoodiiyo dembiga ku jiraa ka weyn dheefta iyo wanaagga dadku ay ka dhex raadinayaan cumar markii lagu dul akhriya haddana sidii oo kale ayuu yidhi allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiya ilaahayow bayaan aanu kaga bogsanno oo caddaan oo saafiya allahayow noo caddee waayo weli lama go-aamin taxriimkii kadib waxaa soo degtay aayaddii saddexaad oo marxaladii saddexaad tilmaamaysa oo yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun waxaa markaana la xarimay wakhtiga salaada uun inta kale xalaal bay u ahay oo waxaa la yidhi markaad tukanaysaanun khamrada iska ilaaliya cumar markii lagu akhriyey haddana waxau yihi ducadii buu ku celiyo allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiyan fa inaha tudhibu almaala waalcaqla kadib waxaa soo degtay aayaddii gebagabada iyo gunaanadkee kama dambaysta lagu xarimay ee suuratu lmaa-ida waana aayaddan caawa casharkeenna ku jirta fa hal antum muntahuun markii aayaddaa lagu akhriyay cumar ayaa isaga iyo saxaabadii kaleba waxay yidhahdeen intahaynaa yaa rabbana allah ilaahe rabbigayow ka hadhnay khamradii waa ka hadhnay markaasaa nin walba gurigiisa wixii yaallay bannaanka intuu ula soo baxay uu dariiqa ku daadiyey ilaa dariiqyadii madiina sida daadka ay dareerto ay qulqushay fa hal antum muntahuun istifaamtaasi waa bimacna nafyi oo waa bimacna alamri baan u jeedaa oo bimacnaa ka hadha weeye war ma ka hadhaysaan ay intahuu ka hadha baa laleeya oo ka reebtooma kadib ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadkan xukmu sayd fii xaalati alixraam in wax la ugaadhsado yacni xukumka ay leedahay xaaladda la xidhan yahay xajka ama cumrada ama xuduudda xaramka lagu jiro waayo culimmadu waxay idhahdaan wa antum xurum ay muxrimiina bilxaji aw ilcumra aw fii xuduudi alxaram idinkoo cumro ama xaj xidhan oo muxrimiina marka haddaad kol muxrimiin tihiin xaramka iyo xilliga meesha aad doonto joogo dee waa muxaram saydulberri ugaadhi berriga inaad ugaadhsato ama idinkoo xuduudda xaramka ku jira xuduudda xaramka marka lagu jirana yacni waxa weeyaan ama hala yacni ixraam qofku ama xaj ama cumra ha u xidhnaada ama xalaal ha noqdee xuduudulxaram inta uu ku jirana waa ka mamnuuc ugaadhaasi marka ilaahay wuxuu tilmaamay in dadka lagu imtixaamayo dee ugaadhaa u dhow iyagoo muxrimiina oo la eegayo bal sida ay ka yeelaan waa ibtilaa yaa ayuha aladiina aamanuu layabluwannakum allahu bishayin min asaydi tanaaluhu aydiikum warimaaxukum liyaclama allahu man yakhaafuhu bilgayb faman ictadaa bacda dalik falahu cadaabun aliim waxay shabah ku leedahay nimankii yahuudeed markii loo diiday maalinta sabti inay ugaadhsadaan ee kalluunkiina maalintaa sabtidana uu badda iyo biyaha dusheeda uu isagoo sabaynaya kusoo ururo oo meel walba uu ka soo buuxsamo maalmaha kalena uu ka fogaado ay gaadhi waayaan imtixaan bay ahayd lagu eegayo bal waxay yeelaan ilan maalintii loo diiday ayuu meel walba kasoo buuxsana ka soo buuxsamayaa oo biyaha iyo baddii dul sabaynayaa dee waa kuwii khiyaamada iyo xiiladda sameeyey intay sabtidii waxa weeyaan godad waaweyn qoteen oo ay ku dabeen oo ay ku rideen axaddiina inay kala baxaan laakiin xaaraantu in loo xeeladaysto kuma xalaalowdo tanna sidii bay shabah ku leedahay ama u eg tahayoo waxaa lagu imtixaamay iyagoo muxrimiina saxaabada oo xajkii iyo cumradii u xidhan tahay ayaa waxaa lagu imtixaamay dee ugaadhii oo agtooda marmaraysa oo jalaaleynku waxaa odhanayaa yowmu caamu alxudaybiya iyagoo halkaa deggan oo ixraamkii u xidhan yahay ayaa ugaadhii iyo waxyaabihii la ugaadhsanayey meeshay degganaayeen iyo alaabtoodii bay aayar ag marmarayeen oo dhinac walba ay ka marayeen waa lagu imtixaamayay bal inay ku dhiiradaan iyo inay ka dheeraadaan marka waa shay gacantiinnu ay gaadhayso waa ugaadha teeda yaryar ee dee aan kaa duulayn ama aan ordiba karayna gacanta lagu qabsanayo warmihiinnuna waa gaadhayaanoo tooda waaweyn ee ordaysana warankaad ku gaadhaysaan marka waxa aad gaadhi karaysaan ama gacantiinnu ha gaadho ama warankiinnu ha gaadho ee waxaa laydinku imtixaamay bal sidaa ka yeeshaan si loo kala muujiyo ruuxa alla ka baqaya ee bilqayb kaga baqaya ama isagoo makhluuqaadka cidina aanay arkayn oo keligii gooni ah ama isagoo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qeyb kaga sugan yahoo dee ilaahay aan u arkayn ilaa addoonka ilaahay hortiisa kama muuqdo addoonku arki maayo alluunba arkaya marka labada tii lagu macneeyaba axadka alla ka baqanaya bilgeyb si loo ogaado arrinkaasi u muuqdo oo waaqica uga muuqdo ayaa sidaa waxa weeyaan loo yeelo loo imtixaamay dadka waxaa arrinkaas soo gelaya shay kastoo xaaraan ah oo laguu diiday kuuna sahlan inaad gaadhoon kaa fogeyn ilaan xaaraanta aanad gaadhiba karayn dee imtixaankeedu waa kaa fogyaho maba gaadhidba waxa weeyaan haddaad samayn lahayd si aad ka yeeli lahaydba ma gaadhi kartid laakiin shayga iyadoo lagaa xarimay agtaada yaalla ee kugu dhow ayaad ku imtixaamantahay bal sidaad samayso marka dee maanta waxyaabaha cajiibkaa moobilada aynu gacanta ku wada haysanno ee ruuxu isagoo gurigiisa jooga isagoo xafiiskiisa jooga isagoo cidla-ah isagoo gaadhigiisa ku jira xaaraan iyo xalaalba dee waa ka buuxaan oo waxa weeyaan dee sidaadaad u furto ayaa xagga xun iyo xagga wanaagsan dhinaca doonta aad ula dhaqaaqi kartaa marka wuxuu mithaal u yahay wax gacantaadu gaadhayso ood ku imtixaaman tahay bal sidaad ka yeelayso ma xagga xun baad ula kici oo xumaan iyo xaaraan baad ka daawan mise xagga wanaagsan oo khayr iyo wanaag ayaad u adeegsan waad ku imtixaamanta yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda waantum xurum waman qatalahu minkum mutacamida fajazaun milu maa qatala min annacmi yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliga alkacba halkan ilaahay waxa uu ku tilmaamay in dadka muxrimiinta ee cumradii ama xajku u xidhan yahay amase xuduuddii xaramkaba ku jira ugaadhii berriga inay ugaadhsadaan in loo diiday oo laga xarimay markii xukumka xaaraannimada inay ugaadhsadaan in laga xarimay la tilmaamay allah waxa uu raaciyey qofka haddaba xadgudba ee ugaadhii laga xarimay si badheedha u dila waxa uu kaga kafaara gudanayo allah markaa waxa uu yihi fajazaaun milu maa qatala min annacami waman qatalahu minkum mutacamidan fajazaaun milu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadli ruuxa si badheedha u dila ugaadhii loo diiday isagoo xaramkii ku jira amase muxrimba ah waxaa ku waajibaya ugaadhuu dilay inuu iskaga gudo oo kaga kafaaro guto waxa ugaadha uga dhigma xagga nicmooleyda geel iyo lo-da iyo adhigii macnuhuna waxa weeye waxaa la eegayaa wixii ugaadhsadee uu waxa weeyaan dilay marka waxaa la qiimeynayaa shaygaasi xagga nicmooleyda ama xoolaha adhig iyo lo-da iyo geela marka la eego xagga abuurka iyo shabaha shaygay isugu egyihiin ay isugu dhowaansho badan yihiin kaasaa markaa waajib ay ku tahay inuu gowraco oo masaakiinta xaramka uu qaybiyo oo tusaalehaan culimmadu waxay idhaahdaan gorayo hadduu ugaadhsado uu dilay shabaha waxay ku leedahay geela waxaa ku waajibaya neef geela intuu kaxeeyo xaramka uu ku gowraco masaakiinta xaramka inuu qaybiyo dameer farowga iyo biciidka iyo waxyaabaha la midka hadduu ugaadhsado lo-dii bay shabah ku leeyihiin xagga abuurka neef lo-a intuu kaxeeyo uu xaramka ku gowraco masaakiinta xaramka waa inuu qaybiyo taasaa kafaara u ah sakaaradii ama bakaylihii ama deeradii iyo waxyaabaha la midka ah waxay shabah ku leeyihiin adhigii neef adhiya waa int intuu kaxeeyo waa inuu xaramka ku qalo masaakiintiisana u qaybiyo wixii aan lahayn shabah waxaan shabah lahayn sida shimbirihii oo kale waxaa la yidhi waa la qiimeynayaa markaa qiimeyntaa la qiimeeyo inta raashin ama tacaam la siiyo ayaa masaakiinta loo qaybinayaa iyadoo miskiin walba nisfu saac la siinayo markaa fajazaau mithlu maa qatala min annacami yaxkumu bihi dawaa cadlin minkum hadyan baaliqa alkacba waxaa la yidhi arrinkaa waxaa xukumaya laba laba nin oo cadaalad u saaxiib ahoo dee waxa weeyaan xoolaha iyo ugaadhaba yaqaan oo macnaha ugaadhii la dilay waxa u dhigma ee xagga xoolaha ay isku dhow yihiin ayay garanayaan taasay markaa xukumayaan dawaa cadlin kaasi markaa waa kafaara gud uu kaga yacni kafaaro gudanayo dembigii uu galay ee ugaadhii ugaadhsaday ah in waxa ugu dhowee xagga xoolaha ay iska shabahaan geel iyo lo- iyo adhiba intuu gowraco inuu masaakiinta xaramka u qaybiyo haddii aanu sidaa samayn waxaa kaleu kaga kafaaro gudan karaa mukhayar buu u yahay taa iyo tan tii uu samaynaya eh wa awdu waa takhyiir aw kafaaratun tacaamu masaakiina ama wuxuu kaga kafaaro gudanayaa inuu waxa weeyaan dee masaakiin quudiyo oo inta la qiimeeyo wixii uu dilay waxa uu u dhigmo qiimo ahaan oo raashin iyo tacaam lasoo siiyo ayaa masaakiintii xaramka loo qaybinayaa oo raashin ahaan iyo cunto ahaan lagu siinayaa likulli miskiinin nisfu saacin min tacaam iyadoo laba mud ama saac bedhkii miskiinkiiba la siinayo aw cadlu daalika siyaaman amaba waxa weeyaan cuntadaa wax u dhigma oo soon ah ayuu samaynayaa markaa soonka u dhigmana culimmadu waxay yidhaahdeen saama badala kulli nisfi saacin yowman marka raashinkii yacni wixii markii lasoo qiimeeyey ee raashin la siiyey raashinkii dee saac saac ama mudmud baa loo qaybinayaa markaa labadii mudba ama nisfu saaciiba hal maalin buu ka soomayaa halkeedii maadaama miskiinkii walba nisfu saac la siinayey nisfu saac halkii uu ka bixin lahaaba maalin buu ka soomayaa marka aw cadlu daalika marka haddii wixii u dhigmayey aan la helin ama aanu gowricin oo aanu masaakiintii u qaybin dee wuxuu ku kafaaro gudanayaa uun masaakiin quudintood ama quudintaa iyo cuntadaa masaakiinta uu siin lahaa wax u dhigmo oo soon ah oo nisfu saac kasta uu maalin ka soomayo intii ay gaadho liyaduuqa wabaala amrihi cafa allaahu camaa salafa waman caada fayantaqimu allaahu minhu wallaahu casiizun du intiqaam waxaa kaloo aayaadkan ku sugan ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu diiday dadka annahyu can kasrati alas'ila cala alambiyaa wahaakada alculamaa waxaa la diiday in su-aalaha an macnaha iyo faa'iidadu aanay ka hooseyn ee tacanudka iyo canaadka iyo dhibaatooyinka dadka xataa wax dhibaya ay ka dhalan karaan inaanay weydiin nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa la mid a dee culimmada iyo ahlulcilmiga su-aalo cariigsi iyo canaada inaan loola iman waa manhi oo su-aashu waa inay noqoto su-aal dee cilmi lagu doonayo ee su-aal dhibaato ama cariigsi ama canaad ama ku imtixaan waa inaanay noqon ilaahay waxau yihi markaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazalu lqur'aanu tubda lakum cafa allaahu canha waxaa la yidhi muuminiintiyay ha weydiinina nebiga ashyaa haddii laydiin muujiyo laydiin caddeeyo idin xumaynasa oo dhibaato ah ka mudanaysaan oo aydaan karayn yacni waxyaabaha qaarkood oo haddii laydinku soo rogo aydaan kariba karayn dee idinku ha isku doondooninoo ha raadsanina haddii aad weydiisaan nebiga ashyaadaa qur-aanku marka uu soo degayo waa laydiin muujin cafa allaahu canhaa su-aalaha aad weydiinayseen waa laydinka dhaafe dib ha ugu noqonina macnaha su-aalaha aan munaasabka ahayn ee laydiin diiday ee aad nebiga weydiinayseen wixii hore laydinka dhaafiyo dib ha ugu laabanina oo waxaa la yidhi su-aalaha dee maalayacniga ee qaarkood ay ula imanayeen waxaa ka mid ahaa nin neefkiisii xoolaha ee lumayntu u yimaado odhanaya hashaydii luntay halkay joogtaa maaha su-aal cilmi ama nin intuu u yimaado odhanaya man abi sidoo kale muslimka waxaa ku sugan xadiidka abu hureyra uu warinayo in rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida intuu saxaabada u khudbeeyey ayuu ku yidhi yaa ayuha annaas qad furida calaykum alxaju qad furida calaykum alxaju faxujuu xajkii waa laydinku faral yeelee xaja faqaala rajulun akulla caamin yaa rasuula allah ninbaa intuu saro kacay yidhi rasuulkii allow ma sanad walba miyaana lagu faral yeelay xajka nebigu waa ka aamusay xataa qaalahaa halaatan ilaa ninkii saddex jeeru ku celiyey fa qaala low qultu nacam lawajabad walama statactum wuxuu yidhi war haddaan idin odhan lahaa haa waajib bay idinku noqon lahayd manaydan karteen nebigu waxau yihi daruunii maa taraktukum fa inamaa halaka man kaana qablakum bikatrati su'aalihim waاkhtilaafihim calaa anbiyaa'ihim war ii daaya waxaan idinkaga tegay oo kuwii kaada oo suaalbadnaan su-aal badnaanta iska daaya waayo kuwii idinka horreeyey waxay ku halaagsameen su-aal badnaan iyo khilaafkay ambiyadooda khilaafayeen fa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum wa idaa nahaytukum can shayin fadacuuh shay haddaan idin faro yeela wixii aad kartaanna ka sameeya haddaan shay idiin diidana isaga taga markaa su-aal badnaantaas sidaasaa loogu diiday cafa allaahu canhaa yacni su-aalaha aad weydiiseen waa laydinka dhaafay ha ku noqonina waa tafsiir waxaa kaloo lagu fasiray canhaa ee can bayaaniha yacni waa laydinka dhaafay waxyaabaha in laydin bayaamiyo o laydiin soo dejiye oo macnaha raxmatan bikum idinku waxbaha doondoonanina in laydinku faral yeelo o laydinku soo dejiyo bayaankeeda iyo caddaynteedaba waa laydinka dhaafay oo wax idin saaran ma aha qad sa'alahaa qowmun min qablikum huma asbaxuu biha kaafiriin allah waxau idhi qoom idinka idinka horreeyey ayaa ambiyadoodii su-aalahaas oo kala weydiiyey maaha su-aalaha nebi maxamed ay weydiinayeen laftooda kuwa la nooca oo cariigsiiyo canaadun xambaarsan bay ambiyadoodii hore weydiiyeen markii waxay weydiiyeen lagu soo dejiye loo caddeeyeyna waa ka gaaloobeenoo kumay dhaqmin sidii qowmu saalix markii hashii waxa weeyaan loo keenay sidii nebi ciise maa'idada ay dalbadeen markii loo soo dejiyey yacnii mucjisaadka markii loo keenay kumay intifaacino wax kumay qaadana way ka hor yimaadeen dabeed waa lagu cadaabo waa lagu ciqaabay marka sidaasoo kale ha noqonina waxaa kaloo aayaadka ku sugan in ilaahay tabaaraka wa tacaala jaahiliyadii hore waxyaabihii ay yacni samayn jireen ayaa laynooga digay inaynaan waxaasoo kale la iman oo xoolaha ayaa ay intay qaybqaybiyaan asnaamta ayay badh u gaar yeeli jireen oo maa jacala allaahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin baxiiradu waa min albaxri waa jeexidda oo hasha ayaa dhagaha laga jeexjeexi jiray oo intay dhagaha ka jeexjeexaan waa calaamad ay ku samaynayaane ayay odhan jireen hashaas markay intaasoo da-ood dhasho ayay odhan jireen sanamka ama dawaaqiiddayda ilaahay sokadii caabudayaan ayaa loo daayo loo gaar yeelay marka lagu intifaaci maayo cadkeeda la cuni maayo caanaheeda la cabbi maayo loo dhowaan maayo waxaa loo gaar yeelay asnaamta marka baxiira waa tii dhagaha la jeexjeexay saa'ibaduna waa tii la sii daayo midkood markuu safar u baxo ama uu xanuunsado ayaa nadar ay ku geli jireen haddii allay caafiyo ama aan soo noqdo neefkaa sanamkaasaan u daynayaa markay saasi dhacdo ayaa ay odhan jireen neefkaasi waa neef la sii daayey oon meelna loo diidayn laguna intifaacayn sanamkaa loo daayay weeyaan saa'ibadu oo meeshay doonto hadday ka dhacdo lagu intifaaci maayo waxa weeyaan caanaheeda cadkeeda la raran maayo loo dhowaan maayo wasiiladuna waa tii xidhiidhisay oo da-a isku xiga oo nirga-a markay dhasho dhadiga oo dhowr da-oodoo isku xigta markay nirga dhasho hasho ayay odhan jireen tani way xidhiidhisoo nirga isku xigxiga ayay dhashay intaasoo da-oode waxaa loo daynayaa asnaamta oo loo dhowaan maayo markaa saddexdaasi waa dhadigoo baxiira iyo saa'iba iyo wasiila intaba taa-u ta'niis baa ku jirto waa noocun anwaacdii dee geela ka mid ahoo ay u gaar yeelayeen asnaamta oo waxa weeyaan dee halihii ka mid ah walaa xaaminna waa awrkii baarqabka ahaa oo xaamin waxay u yidhaahdeen xamaa dahrahu dhabarkiisii buu ilaaliyey bay yidhahdeen oo loo dhowaan maayo isagana waxaa la yidhi toban da-ood oo kale markuu geela ku jiro ee uu rimiyo ee uu ilaa toban da-ood ka dhalo ayaa baarqabkaa waxay odhan jireen dhabarkiisa waa dhowray oo loo dhowaan maayo oo la raran maayo la gaadiidsan maayo la qalan maayo sanamkaasaa loo gaar yeelo loo dhowaan maayo marka xaamin waa min al yacni ximaayo oo xamaa dahrahu kol hadduu intaasoo da-ood geela ka dhalay dhabarkiisii waa dhowray bay odhan jireen ayaan loo dhowaan marka arrimahaasi waa umuur jaahiliya oo laynooga digayo dadku xoolahoodii inay ilaahay kayrkii intay qaar u gaar yeelaan yidhaahdaan waxaasaanu u xidhnoo loo dhowaan maayo waa arrin manhi oo laynooga digayo waxaa kaloo aayaadka u dambeeya ku sugan yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum almowtu xiina alwasiyati itnaani dawaa cadlin minkum aw aakharaani min hayrikum saddexdan aayadood ee u dambeeya waxaa lagaga warramayaa marka socoto iyo safar la galo ee ruuxii geeridu ku soo xaadirto cidda markhaati ka noqonaysa ruuxaa hanti wixii uu sitay iyo dardaarankiisa cidda marag iyo markhaati ka noqonaysa ee hadhow dadkiisii marka lagu noqdo dee maraggii furaysa marka dadkii socotada ahaa dee ruuxii mid ka mida marka geeri kusoo xaadirto waxaa ka markhaati kacayo maragga iyo markhaatiga xambaaraya hadhowna furaya laba ninoo dee cadaalad leh haddii la waayo laba an yacni waxa weeyaan minkumta waa mu'miniintae laba gaalo ah ayaa maragga iyo markhaatiga furaya waase bishuruudoo marka safar la yahay musiibadii mowdka hordhaceeduna ay ku soo xaadirto qofka ruux muslima oo dardaaranka ka reeba ama markhaatiga ka xambaarana uu waayo daruuradaasi markay timaado ayaa labadaa gaal waxa weeyaan maraggiiyo markhaatigii ay xambaarayaan hadhowna ay markhaati kacayaan haddii marka laga shakiyo inay wax isdaba mariyeenna salaad casar dabadeed inta lasoo joojiyo ayaa dhaar la marinaya haddii lagu ogaado inay dembaabeen oo wax isdaba mariyeenna laba ka mida meydka xigtadiisii ugu xigtay ayaa dhaar ka daba maraya inay wax duudsiyeen oo ay dulmiyeen oo xaqoodii ay kuwaa ku leeyihiin dabeed dhaartaa labada dambe ayaa ku waajibinaysa labadaa hore in lagu yeesho wixii lagu sheegtay mar haddii laga daba dhaarto oo dhaar ay xigtada meydku ay ka daba maraan inay dadka waxa weeyaan xaqoodii ku leeyihiin oo ay duudsiyeen allah waxau idhi subxaanah latajidanna wallee waxaad ku ogaan doontaa ood ku ogaan doontaa nebi moxamedow iyo qof kastoo mukhaatabowba ashadda annaasi dadka kuwa ugu daran waxaad ku ogaan doontaa cadaawatan xagga cadaawadda liladiina kuwii ay cadow u yihiin aamanuu rumeeyey kuwa dadka mu'miniinta ugu cadaawad daran waxaad ku ogaan doontaa nebi moxamedow alyahuuda yahuud ayaad ku ogaan doontaa iyo waladiina ashrakuu kuwa shirkiga sameeyey oo dee wajadadani waa tii cilmiyada ahayd ee labada mafcuul qaadanayse ashadda waa mafcuulka hore alyahuuda waladiina alyahuudadana waa mafcuulka labaad marka latajidanna waxaad ku ogaan doontaa ood ku ogaan doontaa ashadda annaasi dadka kuwa ugu daran cadaawatan xagga cadaawadda waa tamyiiz cadaawatane liladiina kuwiina ay cadow u yihiin aamanuu rumeeyey oo jaara majruurka cadaawatan oo mastaraynu ku tacalluqinaye waxaad ku ogaan dadka kuwa ugu cadaawad daran xagga mu'miniinta inay yihiin alyahuuda yahuud inay yihiin baad ku ogaan iyo waladiina kuwii ashrakuu shirkiga sameeyey ee ilaahay u shariik yeelay walatajidanna waxaanad ku ogaan doontaa aqrabahum ay aqraba annaas dadka kuwa ugu dhowna waxaad ku ogaan doontaa mawaddatan xagga jacaylka liladiina kuwii ay jecel yihiin aamanuu rumeeyey kuwa mu'miniinta xagga jacaylka ugu dhowaansha badanna waxaad ku ogaan doontaa aladiina kuwii baad ku ogaanaysaa qaaluu yidhi innaa anagu nasaaraa nasaaro ayaanu nahay yacnii kuwii yidhi waxaanu nahay nasaara oo bimacnaa ansaaru ciisa ciise kuwii u hiiliyey raacaanu nahay kuwii sidaa sheegtay inay kuwaasi yihiin kuwa mu'miniinta ugu dhow xagga mawaddada ayaad ku ogaan doontaa allah waxau yidhi daalika yacni qurbiga iyo dhowaanshaha mawaddada oo daalika aqrabiyada u celi aqrabahum mawaddatan daalik dhowaanshaha mawaddada kuwaa ugu mawaddo iyo kalgacal dhow mu'miniinta dhowaanshahoodaasi haabitun waxa uu ku sugnaaday amase uu ku dhacay oy u noqdeen kuwa mu'miniinta ugu dhow kuwaasi biannahum bisababi anna bianna minhum bisababi anna minhum inuu iyaga ka mid yahay sababkiisa arrinkaasi ku sugnaaday qisiisiina kuwa culimo ah oo cilmiga raaraaco dabagala iyo wa ruhbaanan kuwa cubbaadoo cibaado u go'ay iyo wa annahum wa biannahum iyagu laa yastakbiruuna kuwa iskibriyo isweyneeye inaanay ahayn oo aanay iskibrin sababkeeda arrinkaasi ku dhacay yacni waxay u noqdeen kuwa ugu mawaddo iyo kalgacal badan mu'miniinta waayo waxaa ka mida culimo iyo cubbaad waxaana yihiin kuwo aan iskibrin oo kibirka iyo canaadka yahuudda oo kale aan lahayn wa idaa samicuu marka ay maqlaan maa unsila wixii lagu soo dejiyey ila rasuuli rasuulka lagu soo dejiyo qur'aanana taraa waxaad arkaysaa acyunahum indhahooda tafiidu xaal ay burqanayso min addamci ilmo ay ka burqanayso mimaa carafuu min ajli maa shay dartiina ay ilmadu uga dareerayso uga burqanayso shaygaasoo carafu ay garteen oo min alxaqi xaqa ah marka sifaadkan wanaagsan ee nasaaradan lagu ammaanayo waa kuwoodii soo islaamay ee waxa weeyaan najaashi iyo colkiisii iyo kuwii la midkaasi ee jalaalaynkuba uu tilmaamayo guud ahaanna yahuud iyo nasaaro marka la isbarbar dhigo seenu hore usoo sheegnay waa u kala dhow yihiin islaamnimada iyo iimaan qaadashada waanay kala qalbi nugul yihiin oo yahuud wax kastoo islaamoo iimaanka qaataa waa naadir yaquuluuna waxay odhanayaan kuwaasi waxa weeyaan xaqa u ilmaynaya ee rumeeyey yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa rabbigayow aamanaa waa rumaynay ee faktubnaa na qor oo maca shaahidiina kuwa markhaati kacalle jirkooda nagu qor oo nagu dar macnaha kuwa ilaahayow waxdaaniyada kaaga markhaati kacay rasuulkaagana risaalada uga markhaati kacay kuwa xaqa ka markhaati kacaya allahayow kuwaa nagu qoroo nagu dar ayay odhanayaan oo waxay odhanayaan wamaa lanaa laa nu'minu billaah wamaa lanaa oo maxaa noo sugnaaday bay odhanayaan laa nu'minu xaal aanaan rumaynayn billaahi alleh iyo wamaa kii jaa-anaa noo yimid oo min alxaqi xaqa ah maxaa noo sugnaaday eenaan u rumaynayn alleh iyo wixii noo yimid ee xaqa ahaa oo wa natmacu walaa natmacu aanaan u damcayn an yudkhilanaa inuuna geliyo rabbunaa rabbigayo aljannata usoo qadar mafcuulka labaad jannada inuuna geliyo oo maca alqawmi qoladii la jirkooda uu nala geliyo qoladii alsaalixiina ee u wanaagsanaa waxay odhanayaan oo maxaa noo sugnaadayoo aanaan alle iyo xaqa noo yimid u rumaynayn oonaan u damcayn oonaan u rajaynayn janno in nala geliyo waanu rumayn waananu rajayn raxmadda rabbi weeyaan macnuh oo siyuuti waxaa odhanayaa haadaa fii jawaabi man cayarahum bilislaami min alyahuud nimankaa nasaaree soo islaamay yacni hadalkaa laga xikaayoonayo waxay ugu jawaabayeen kuwii islaamnimada ku ceebeeyey yahuud ayay leeyihiin maxaanaan u rumayneyn jannada rabbina aanaan u rajayneyn fa ahaabahum allahu dabeed ilaahay wuxuu ku abaalmariyey bimaa qaaluu ay bisababi qowlihim hadalkay yidhaahdeen sababkiisa alla wuxuu ugu abaalmariyey maada masteriye marka laga dhigo ama bimaa qaaluu biladii qaaluuhu kay yidhaahdeen sababkiisa ilaahay wuxuu ugu abaalmariyey maada marka macrifo mawsuula ah laga dhigo jannaatin jannooyin buu ku abaalmariyey jannooyinkoo tajrii ay qulqulayaan min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaal khaalidiina xaalo ay ku waarayaan fiiha jannooyinka dhexdooda wadaalika kaasina oo thawaabkaa iyo abaalmarintaa wanaagsan ee la siiyey ah ama jannaadkaasi jazaau lmuxsiniina kuwa samafalayaasha abaalkooda weeyi waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadka iyaga beeniyey ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljaxiimi jaxiima asxaabteeda weeyi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tuxarimuu ha xarimina oo ha iska xaaraantinimaynina dayibaati maa shay waxyaabihiisa wanaagsan kaasoo axallallaahu alla idiin xalaaleeyey lakum idinka waxyaabaha alla idiin xalaaleeyey dayibaadkee wanaagsan ee naftu aanay dhibsanayn ama dhib kale aan lahayn ha iska xarimina oo walaa tactaduu ha xadgudbina oo xalaasha iyo xaaraanta xuduudda sharciga ha kaga tallaabsanina oo dee waxaad doontaan idinku ha xalaalaynina waxaad doontaanna ha xarimina ee sharciga uun u daba fadhiistaoo kaga dayda waayo ina allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudba wa kuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna rasaqakum allahu alla idinku arsaaqay xalaalan xalaal ka cuna xalaasha oo tayiban wanaagsan oo xalaal kol hadday tahay way wanaagsan tahay tayiban maxaa loo sii raaciyey waxa suurowda wax xalaala oo isagoo iska mubaaxa haddana mustaqdar naftu ay dhibsato ama ay qudhunsato ama aanay ku hagaagaynoo dee waxa weeyaan naftu ay iska soo taagto marka wixii xalaalee wanaagsan ee naftuna aanay dhibsanayn waxa weeyaan cuna oo isticmaala wa kuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna rasaqakum allahu alla idinku arsaaqay xalaalan xalaal ka cuna xalaasha oo tayiban wanaagsan wattaqu llaha allana ka baqa aladii allahaasoo antum idinku bihi alle mu'minuuna aada rumaysan tihiin laa yu-aakhidukum allaahu ilaahay idinku qaban maayo bilaqwi laqwiga waa dhaarta aan loo qasdine fii aymaanikum ee dhaarihiinna dhexdiisa dhaca laqwigaa dhaarta dhexdeeda dhaca ama fii aymaanikum dhaarihiinna dhexdooda xaal uu laqwigu ku sugan yahay yacnii dhaarta dhexdeeda laqwiga dhaca waa dhaarta aan loo qasdine carabka ama afka uun soo marta eh alla idinku qaban maayo kafaarana ka waajibi mayso walaakiin ha yeeshee yuaakhidukum alla wuxuu idinku qabanayaa bimaa kii caqadtum aa ku gunudeen al aymaana dhaaraha ee calayhi korkiisa usoo qadar ay bimaa caqadtum al aymaana calayhi maaga wixii aad dhaarta ku gunudeen ee u qasadeen inaad samaysaan dhaar ku marteen kaasaa laydin qabanayaa oo ay waajib tahay inaad ka kafaaro gudataan haddii kale ku dembaabaysaan fa kafaaratuhu kaa yacnii dhaartaa aad gunudeen ama u qasadeen kafaaro gudkiisu waa in xanadtum maha dhaar walba haddii aad ku dembaabtaan oo dhaartii aad marteen aydaan buuxin oo aad jabisaan weeyaan ilaa haddii kale kafaara waajibi mayso fa kafaaratuhu kaa kafaara gudkiisu dhaartaad marteen ee haddana jabiseen ee macnaha aad oofin weydeen kafaara gudkeedu itcaamu casharati masaakiina masaakiin tobana quudinteeda weeyaan oo min awsati maa shay kiisa ugu dhexdhexaadsan laga quudiyo kaasoo tutcimuuna aad quudinaysaan ahliikum eheladiinna kafaaro gudkeegu waa toban miskiin oo aad quudisaan oo aad ka quudisaan waxaad ehelkiinna siisaan ee dhexdhexaadka ah laa aclaahu walaa adnaah aw kiswatuhum ama aradbeelkooda oo aad waxa weeyaan dee dhar iyo maryo ay huwadaan aad siisaan aw taxriiru raqaba ama qoor xoraynteed weeyi saddexdaasood ikhtiyaar u leedihiin kolba ka aad samaynaysaan faman lam yajid ruuxa haddaba aan helin saddexdaa midna fa siyaamu halaatati ayaamin ay fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu halaatati ayaamin maalmo saddexa soomkood baa saaran ama ha wada socdaan ama waxa u dhexeeyaan daalika xukumkaa la soo sheegay kafaaratu aymaanikum dhaarihiinna kafaara gudkeedii weeyi idaa xalaftum markaad dhaarataan oo waxanidtum usoo qadar aad ku dembaabtaan oo macnaha dhaartii aad jabisaan waa idaan oofin waxfaduu ilaashada aymaanakum dhaarihiinnana ilaashada oo macnaha dhaaraha dee ha ku degdegin oo wax walba weli iyo bila ha u marin ee ka fiirsada waayo dhaar badnaantu sifo wanaagsan ma aha munaafiqiinta lagu tilmaamay dhaar badnaan alla waxau ihi kadaalik ay kamaa bayana allahu lakum maa dukir sidaa alla idinku soo caddeeyey axkaamta lasoo sheegay sidaasoo kalea yubayinu allahu alla idinku caddaynaya lakum idinka aayaatihi aayaadkiisa lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aad alla ugu mahadnaqdaan oo sharaa'icduu idiin caddeeyo waa nicmo diineede ilaahay ugu mahadnaqdaan oo uga shukur celisaan allah waxau ihi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow innama alkhamru khamradii iyo walmaysiru khamaarkii iyo wal ansaabu asnaamtii iyo wal aslaamu qoryihii laga faashanayey rijsun qurhun un weeyi qurhunka oo min camali shaytaani shaydaanka shaqadiisa ka mida iyo camalkiisa ee fajtanibuuhu rijsigaa iyo qurunkaa shaydaan ka dheeraadoo ha u dhowaanina lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aa u liibaantaan markaa khamradu waa macruufoo dee kullu maa khamara alcaqla wax kastoo maskaxda iyo maanka iyo garashada daboola noocu doonaha noqdo wixii la doonaha laga sameeyo magacii la doonaha loo bixiyo waa khamro maysirkuna waa waxa la yidhaahdaa wax kasta oo maal lagu helo si sahlan bilaa ciwadin oo ruuxu uu dhaxaynayo beyna gurmin wa gunmin ruuxii yacnii howyaraan ayaa ama xoole uu ku helayaa bilaa ciwad isagoon isagu waxba bixin ama uu ku khasaarayaa bilaa ciwad maysirna waxaa loo yidhi waa min alyusri oo waa lisuhuulati alxusuuli cala almaal si sahlan baa xoole loogu heli karaa marka waxyaabaha bakhtiyaa nasiibka ee ruuxu u dhaxeeyo iyadoon wax ciwad iyo beddel aanu helayn beyna gurmin wa gunmin si sahlan inuu waxu helo ama ugu khasaaro waa khamaar waana xaaraan marka ansaabtuna waa asnaamtii loo taagayay litacdiim si ilaahay kayrkii loogu caabudo oo loogu weyneeyo oo ansaab min annasbi waa taagista oo sanamyada la taagayo ayaa looga jeedaa ansaabta aslaamtuna waa qoryahay ka faashanayeenoo wa an tastaqsimuu bilaslaam waatiina soo martayoo saddex qori intay soo qaadaan ayaa mid waxay ku qori jireen ifcal midna laa tafcal midna waxba kumay qori jirin markaa kolba ka soo baxa ayay muraadkooda waxa weeyaan ku salayn jireen oo ifcal hadday usoo baxdo waa ku socon jireen laa tafcal hadday soo baxdo waa ka joogsan jireen kaanay waxba ku qoreen hadduu soo baxo waa ku celin jireen ilaa midkood usoo baxo laada iyo nacamta allah waxau ihi innamaa yuriidu shaytaanu shaydaanku waxa uu doonayaa unan yuuqaca inuu ku rido baynakum dhexdiinna alcadaawata colaad iyo walbaqdaa nacaybsho fi lkhamri fii sababi alkhamri khamrada sababteeda inuu colaad iyo nacaybsho dhexdiinna uga ridaa shaydaan doonayaa iyo walmaysiri khamaarka sababtiisa oo wayasudakum uu idinka hor joogsaduu idinka idinku diido can dikrillaahi ilaahay xuskiisa iyo wa can isalaati salaadaba uu idinka manciyo bisababi alkhamri waalmaysir fahal antum idinku ma ahaateen muntahuuna kuwa ka hadhaya oo ka reebtoomaya muxaramaadkaa la soo tilmaamay ma ka hadhaysaan saxaabadii waxay idhahan intahaynaa yaa rabbana wa atiicu llaha ilaahay ateeca wa atiicu rasuula rasuulkana yeela oo waxdaruu ka digtoonaada cisyaankoodiiyo inaa ka hor timaadaan alla iyo rasuulkiisa fain tawallaytum haddii aad jeedsataan faclamuu waxaad ogaataan annamaa calaa rasuulina albalaaq faclamuu waxaad ogaataan annamaa calaa rasuulina inuu rasuulka yaga korkiisa ahaaday uun albalaaqu gaadhsiin oo almubiinu ayilbayiinu cad haddii aad jeedsataan dee rasuulka yaga gaadhsiin cad uunbaa saaran xilkiisana waa gutoo kama gaabina sidaa u ogaada macnaha waxaa meesha ku jirta dee jasaha iyo abaalmarintiinnuna annakayna saarantoo idin xisaabinayna ee rasuulka ma saara laysa ma aha nin baa low yidhi cala aladiina kuwii korkooda aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati acmalada wanaagsan sameeyey junaaxun dembi kama saara fii maa kii tacimuu ay cuneen amase ay cabbeen oo khamro ahaa waa intii aan la xarimin oo tacmiga cuntadana waa loo adeegsadaa cabbitaankana waa loo adeegsadaa waman lam yacamhu minhu fainahu minii sow suurat lbaqara inagumay soo marin yacni qofkii aan dee toga kaban ama aan ka cabbin weeye marka iminka fiima tacimuudana waa ka aysarku odhanaya falaysa calaykum junaaxun ay ismun fiimaa sharibuu min alkhamri marka tacmiga cunto uun looma adeegsaday cabbitaanna waa loo adeegsadaa khamradii baana loo jeedaa ilan waa la cabbaa ee lama cune marka laysa maaha nin cala aladiina kuwii korkooda aamanuu rumeeyey oo camiluu saalixaati camalada wanaagsanna sameeyey junaaxun dembi korkooda ma ahaanin fiimaa kiina dembi kuma saaro kuma dembaabayaan tacimuu ay sharibuu min alkhamri waxay hore u cabbeen ee khamro ahayd waa markii aan la xarimin idaa mataqow markay alla ka baqaan kuwaasi oo wixii la fare ay yeelaan wixii loo diidayna ay ka tagaan khamraday cabbeen dee intaan la xaaraantinimayn ka hor ku dembaabi maayaan kol hadday sida kale alla uga baqeen idaa mataqow markay alla ka baqaan yacni ku dembaabi maayaan wixii ay khamro hore u cabbeen idaa mataqow hadday alla ka baqeen oo wa aamanuu ay rumeeyeen oo wa camiluu ay sameeyeen alsaalixaati alacmaal asaalixaat camaladan wanaagsan ay sameeyeen humma taqow haddana intaa dabadeed alla ay ka baqeenoo taqwadoodii ay ku sii taagnaadeen oo ay daa'imeen oo wa aamanuu ay rumeeyeen oo iimaankooda kusii sugnaayeen ilaa intay ka dhimanayeen humma taqow haddana alla ay ka baqeen oo wa axsanuu ay samafaleen markaa celcelinta la soo celceliyo waa uun bimacna habaati wa ziyaada inay ku sugnaayeen oy siyaadsanayeen oo marnaba aanay ka zuulin wallaahu allana yuxibu waa jecelya almuxsiniina kuwa samafalayaashaee wanaagga sameeya ee cibaadada allana hagaajiya dhaqanka addoommadana wanaajiya af iyo adinba aayadan waxay ku soo degtay markii khamrada la xarimay ee la yidhi waa rijsun min camali shaytaani fajtanibuuhu ayaa dadka qaarkood waxay yidhaahdeen oo raggii saxaabada ee dhintay iyadoo calooshooda khamradaasi ay ku jirto ay cabbayaan ku dhintay waa intaanay aayaddani soo degine xaalkoodu siduu noqonayaa ilan waxay calooshooda iyadoo rijsun min camali shaydaankaa khamradii uu ku jiro ayaa ay dhinteen oo adduunyada ka tegeen markaasay soo degtay laysa cala aladiina aamanuu wa camiluu saalixaati junaaxun fii maa tacimuu yacni kuwaasi dembi kama saara waxay hore u cabbeen kol haddii xilligaa aan la xarimin waayo markaa ay cabbayeen may ahayn rijsun min camali shaytaani oo dee lama soo dejin aayaddan markaa xalaal bay u ahay marka waxa weeyaan dee kuma dembaabayaan weeyaan macnuhu kumay dembaabin kuwii hore u cabbay sidaana ku dhintay waxa uun ku dembaabaya markii la xarimay dabadeed dee ciddii kusii daa'imtay ee kusii adkaatay allah waxau ihi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow layabluwannakum allaahu walle alla wuxuu idinku imtixaamayaa bishayin shay oo min asaydi ayilmasiidi waxa la ugaadhsanaya ka mid ah shaygaa la ugaadhsanayo oo tanaaluhu ay gaadhaysa aydiikum gacmihiinna iyo warimaaxukum warmihiinnuba oo ugaadha yaryarna dee gacmahaaba ku qabsan kartaanee dhasha ah dee kuwa waaweyn ee ordayana warankiinaa gaadhaya taasaa ilaahay idinku imtixaamayaa liyaclama allaah si alla u ogaado man axadka yakhaafuhu alla ka baqaya bilgaybi xaal alle uu qeyb iyo maqnaansho kaga sugan yahay oo yacni addoonku allihiisa aanu arkayn laakiin alla dee uu arkayo marka iyadoo alle uu qeyb kaga sugan yahay oo addoonku ilaahay aan u arkayn ruuxa ka baqanaya si alle u ogaado ama man yakhaafuhu bilgaybi waxaabad ka xaalaysaa damiirka ku asturan yakhaafu ee addoonka u noqonaya oo macnuhu noqdo markaa liyaclama allah si alle u ogaado man axadka yakhaafu ka baqanaya huwa axadku hu alle ka baqaya bilgaybi xaal u maqnaansho axadkaasi ku sugan yahay oo dee makhluuqaadka uu ka maqan yahu cidina aanay arkayn oo keligii uu waxa weeyaan khaali yahay faman ictadaa ruuxa xadgudba bacda daalika intaa dabadeed imtixaankaa la imtixaamay dabadeed ruuxa xadgudba ee wixii lagu imtixaamay ku dhacay ka dheeraan waaya falahu waxa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkoo aliimun ay muulimun xanuujiya marka macnuhu waxa uu noqonayaa liyaclama allaahuna ilaahay horeba waa u ogaa oo cilmi cusubi u soo kordhi maaya sidii in badan aynu soo tilmaannaye waa cilmiga uu ka ratibmaya abaalmarintiiyo cuquubadu oo waa shayguu ilaahay hore u ogaaday inuu dhici doono inuu ogaado inuu dhacayba ficlan dabeed abaal uu uga ratibmo arrinkaas oo uga dhasho ila ilaahay addoonka kuma ciqaabo kuma abaal mariyo ogaalkiisa hore ee wuxuu ku abaal mariyaa camalka ficil ahaan markuu u sameeyo taasaa abaalmarintiiyo cuquubadu ka dhalataa allah waxau yihi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa taqtuluu hadilina asayda ay ilmasiida shaygii la ugaadhsanayey hallaynina walxaal antum idinku xurumun aada muxrimiin tihiin oo cumradii ama xajkii idiin xidhan yaho ixraamkii aad ku dhex jirtaan ama wa antum xurumun xuduuddii xaramka idinkoo jooga walow ixraambayaydaan ku jirine laakiin xuduudulxaram idinkoo ku sugan hallaynina ugaadhi waana ugaadhii barriga waman axadka qatalahu dila ugaadhaah minkum xaalu idinka idinka mid yahay mutacamidan xaalo uu yahay mid u badrheedhaya fajazaaun ay fa calayhi korkiisa waxa ahaaday oo kafaare ku waajibtay ah jazaa-un guditaan uu gudo wixii uu dilay jazaha i ama guditaankaasoo mithlu maa kii mid la mid ah kaasoo qatala u dilay huwa isagu oo min annacami xagga nicmoolayda xaggeeda ka ahaaday yacnii mithliga oo min annacami nicmoolayda xaggeeda ka ahaaday ama xaal uu nicmoolayda xaggeeda ka ahaaday macnaha qofkii waxa ku waajibaya inuu ka gudo ugaadhii uu ugaadhsadee uu dilay wax la mida oo xagga xoolaha kala mid ah oo waataynu hore u tilmaannayoo nimcoolaydii geel iyo adhig iyo lo-da ayaa la eegayaa oo wuxuu ugaadhsaday nooca yacni xoolaha uu ugu dhow yahay ayaa uu intuu kaxeeyo oo xaramka ku qalo masaakiinta uu qaybinaya yaxkumu waxaa xukumaya bihi midligaas ka la midka ah wuxuu ugaadhsaday bihi miliga u celi yaxkumu waxaa xukumaya bihi bilmithli kaa la midka ah yacni waxa weeyaan xagga xoolaha ee wixii ugaadhsaday la mid noqonaya waxaa xukumaya miligaa dawaa cadlin laba cadaalad u saaxiib oo minkum idinka idinka mid ah xukumaya hadiyan xaal uu yahay kaa miliga ee la xukumay mid loo hadiyeynayo oo xaramka la geynayo ay muhdan ila alxarami baaliqa alkacbati hadyigaasoo baaliqa alkacbati kacbada gaadhaya markaa hadiyan xaal uu yahay jazahaasi yacnii kaa la xukumay ee uu ku gudayo xaal uu yahay mid waxa weeyaan loo hadiyeynayo xaramka baaliqa alkacbati oo kacbada gaadhaya kacbadana loogama jeeda kacbada lafteedoo dee kacbada lafteeda neefka lagu qali maayee waxaa loo jeedaa ay xuduud alxarami xuduuddii xaramka oo dhan ee mina iyo ayaa loo jeedaa meeshii lagaga qalabo waa inay xuduudulxaram u noqoto ee kacbada caynteeda looma jeedo marka taasaa waajib ku ah in wixii uu dilay ama ugaadhsaday uu ku gudo waxa u dhigma ee xagga xoolaha uga dhigma kaasuu ku gudayaa aw kafaaratun waa takhyiir ama haddaanu sidaa samayn aw kafaaratun aw calayhi ama korkiisa waxa ku waajiboo ahaaday qofkaa wax ugaadhsaday kafaaratun kafaara gud kafaara gudka oo tacaamu masaakiina masaakiin quudintooda oo miskiin walba uu qaadanayo nisfu saac marka haddii lagu sifeeyo ama haddaad ka beddeshana aw kafaaratun baa korkiisa ah kafaara gud ka bedelo tacaamu masaakiina masaakiin quudintood baa korkiisa ah inuu masaakiin quudiyo oo waxa weeyaan xoolihii wixii waxa uu gaadhsaday waxa xagga nicmoolayda uga dhigma inta la qiimeeyo oo raashin la siiyo in raashinkii masaakiin loo qaybiyo miskiin walba nisfu saac ama laba mud aw cadlu daalika ama korkiisa waxaa aw calayhi amase korkiisa waxaa aadee cadlu daalika quudintaa ama cuntadaa wax u dhigma siyaaman xagga soonka ama korkiisa waxa ah wax cuntadii u dhigma oo xagga soomka ah oo cuntadii masaakiinta loo qaybin lahaa inta la qiimeeyo la eega inta saac iyo inta mudee ay noqon lahayd ayaa nisfu saac kasta maalin buu ka soomayaa nisfu saac kasta liyaduuqa wabaala amri sharaca allaahu daalika arrinkaa ilaahay wuxuu u jideeyey oo u waajibiyey liyaduuqa si uu u dhandhamiyo kan wax ugaadhsaday wabaala amrihi arrinkiisaa uu sameeyey ugaadhsiga cidhib xumadii ka dhalatay si uu u dhandhamiyo ayaa loo waajibiyey kafaara gudka intaa leeg cafallaahu ilaahay waa cafiye camaa salafa wixii hormaray oo intii horeen la xarimay wixii hormaray la cafi waman caada ruuxa ku noqdana ee dib ugu laabtay iyadoo taxriimki iyo nahyigu uu soo gaadhay fayantaqimu allahu ilaahay waa ka argoosanayaa minhu isaga wallaahu allana casiizun waa mid qaalib oo awood adag duntiqaamin oo argoosi u saaxiib ah uxilla waa laydin xalaaleeyey lakum idinka saydulbaxri badda ugaadheedii waa laydiin xalaaleeyey saydulbaxri waxaa la yidhi waa waxa badda mooye berriga aan ku noolaan baa la yidhaha saydulbaxri oo ma soo gelaya shayga waxaa la yidhi albaru lmaa'i ee biyaha iyo badda labadiiba ku wada noolaanayaa soo geli maayee sayidulbaxri waa bad un wixii ku noolaada ee berri aan ku noolaan karin baa la yidhaha sayidulbaxri marka uxilla waa laydiin xalaaleeyey lakum idinka sayidulbaxri badda ugaadheedii waa laydiin xalaaleeyey wixii badda laga ugaadhsanayay sayidkuna waa faclun oo bimacna almafcuul waa bimacna almasiid noolihii la ugaadhsanayay badda waa laydiin xalaaleeyey oo idinkoo xataa xarman waa ugaadhsan kartaan wa tacaamuhu cuntadiisana waa laydiin xalaaleeyey badda markaa badda cuntadeedana waxaa la yidhi waa maa lafadahu mayitan waxa baddu yacni ay soo tufto isagoo bakti oo meyd ah yacni badda waxa intuu soo caariyo bannaanka dee berriga usoo baxee baddu ay soo tufto isagoo noolayn xalaal buu idin yahay kol hadday baddu soo tufto waa uu badda ka soo baxay wa tacaamuhu badda cuntadeediina waa laydiin xalaaleeyey mataacan lakum ay mataacan ay tamtiican waa mafcuulu liajlihi raaxayn laydinku raaxaynayo darteed baa laydinku xalaalayay lakum idinka laydinku raaxaynayo iyo walisayaara dadka socotada ee musaafiriinta ah wa xurima waa laydinka xarimay calaykum korkiina saydulberi berriga ugaadhiisii ama wixii laga ugaadhsanayay berriga waa laydinka xarimay maa dumtum intaad daa'imsan tihiin xurumaa ay muxrimiina kuwa xarman oo cumradii ama xajkii xidhan inta aada xarman tihiin ee ixraamku idiin xidhan yahay amase xuduudda xaramka aada ku jirtaan berriga ugaadheedii inaa ugaadhsataan waa laydiin diiday wattaqullaah ilaahayna ka baqa aladii allahaasoo ileyhi xaggiisa tuxsharuuna laydiin soo xaadirinayo allah waxau ihi jacala allaahu ilaahay waxa uu ka yeelay alkacbata kacbadii ka bedelo albeyta beytkii wuxuu ka yeelay alxaraama ee xurmada lahaa ama jacala allaahu alla wuxuu ka yeelay alkacbata kacbadii albeyta beytka ahayd alxaraam ee xurmada leh oo bedel ama bayaan kacbada beytka xurmada leh ah allah wuxuu ka yeelay qiyaaman ay sababa qiyaamin miday ku istaagto sababteed baa alla ka yeelay linnaasi ay liumuuri innaas dadka umuurtooda diin ahaan iyo duunye ahaanba miday ku istaagtoy ku qumto ayaa kacbada laga yeelay washahara alxaraama ashu waa jinsiyo waa bimacna alashhuri alxurum bilihii xurmada lahaana yacni mid ay sababkooda arrimihii dadku ku istaagaan baa alla ka yeelay waalhadya hadyigiina alla wuxuu ka yeelay mid sababkiisa arrimihii dadku ay ku qumaan oo ay ku istaagaan oo ay ku hagaagaan waalqalaa'ida kuwii qoorta wax loogu xidhee loo sudhayna ilaahay waxa uu ka yeelay sababkooda mid arrimihii dadku ay diin iyo duunyaba ugu hagaagaan marka waxaa looga jeedaa qiyaaman horta waa maa yaquumu bihi umuuru nnaas yacnii dadka arrimahoodu waxay ku qumaan ee ku hagaagayaan ee ku istaagayaan ee lafdhabarta u ah ayaa qiyaaman loo leeyay oo yacnii kacbada mid lafdhabar u ah ayaa dadka looga dhigo arrinkooda diineed iyo duunyaba uu ku kacayo oo uu ku taagan yahay arrinkooda diineed baa ku istaagaya oo dee kacbadii way u xajayaan way u cumraysanayaan diintoodiibaa ay waxa weeyaan ku taam noqonaysa marka arrinkii diineed baa ku qumaya arrinkii adduunyana kacbada waa ku qumayaa oo qofka galaa waa ku nabadgelayaa wax alla waxa midho iyo samaraad adduunyada ka baxa waxa loogu keenayaa xaramka arrinkoodii adduunyana nabadgelyo iyo nololba waa ku qumayaa kacbada bilihii xurmada lahaana arrinkoodii waa ku qumayaa oo diin ahaan buu ugu qumayaa oo waxa weeyaan dee bilaha xurmada leh waa bilo loo diiday dulmiga iyo dembiga inay iska daayaan oo daacad iyo wanaagga ay ku dadaalaan markaa ajar iyo xasanaadna ay ka helayaan adduunyadooduna waa ku hagaagaysaa oo dee waxay kaga nabadgelayaan dagaaladii iyo dhibaatooyinkii ku dhici jiro ammaan bay helayaan bilaha xurmadalina dee waa dulqacdo iyo dulxijo iyo muxaram iyo rajab waalhadya waalqalaa'ida labaduba waa hadyiga laakiin midna waa caamoo hadyi oo dhan kii la calaamadiye kaan la calaamadinba midna waa kii lagu calaamadiye wax tusinaya inuu neefkani yahay mid xaramka loo wado si aan loo dhibaatayn oo laysaga ilaaliyo loo dhowro oo qalaa'idda neefka hadigee xaramka loo wado qoortay wax u suri jireen ama calaamad bay u samayn jireen tilmaan u ah inuu yahay neefkani mid loo wado xaramka si dadku ay isaga ilaaliyaan marka hadigana arrinkoodu waa ku qumayaa oo dee iyagu adduunyahaan waa ku intifaacayaan oo hilibkiisii waa la cunayaa marka xaramka lagu qalo diin ahaanna way ugu waxa weeyaan hagaagayaanoo dee ajar iyo abaal bay ka helayaan hadiga ay xaramka ku qalayaan masaakiinta xaramkana ay u qaybinayaan marka diin iyo dunyaba arrinkoodu waa ku hagaagayaa kacbada iyo bilaha xurmada leh iyo hadigaba jacala allaahu alla wuxuu ka yeelay alkacbata kacbada albeyta beytkii wuxuu ka yeelay alxaraama ee xurmada lahaa qiyaaman mid ay ku istaagayaan oo ay ku hagaagayaan ama sababtii ay ku istaagayeen u ah linnaasi ay liumuuri nnaas dadka arrimahooda xagga diinta iyo xagga adduunyadaba washahar alxaraama bilihii xurmada lahaana ashu waa jinsiyo waa jinsul ashhuri alxurum bilihii xurmada lahaana rabbi wuxuu ka yeelay kuwa arrimahooda diineed iyo adduunyaba ay ku hagaagayaan oo ku islaaxayaan waalhadya hadyigiina sidaasa alla ka yeelay iyo waalqalaa'ida kuwii qoorta wax loo sudhay si loogu calaamadiyo inay yihiin hadyi xaramka loo wado daalika ay sharaca allaahu daalika arrinkaa ilaahay waa jideeyey waayo muxuu u jideeyey litaclamuu si aad ogaataan anna allaha in alle yaclamuu ogyahay uu alleh maa fi samaawaati samooyinka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fil ardi arlida dhexdeeda waxa ku suganba iyo wa anna allaha in alle bikulli shay shay walba caliimun kii uu ogaal badan u yahay iclamuu waxaad ogaataan anna allaha in alleh shadiidu alciqaabi ciqaabkiisu miduu daran yahay uu yahay iyo wa anna allaha wa bianna allaha in alleh hafuurun kii dembi dhaafis badan uu yahay raxiimun ee addoommadiisa u naxariista maa cala arasuuli rasuulka korkiisa ma ahaanin ila albalaaqu gaadhsiin mooye wax kala masaara wallaahu allana yaclamu waa og yahay maa tubduuna waxaa muujisanaysaan iyo wamaa taktumuuna waxaa qarsanaysaan qul waxaad tidhaha nebi maxamedow laa yastawii ma sinna alkhabiidu wixii xumaa oo xaaraantii iyo shirkigii iyo gaalnimadii iyo gaaladuba iyo wadayibu wixii wanaagsanaa oo xalaashii iyo acmaashii wanaagsanayd iyo iimaankii iyo dadkii mu'miniintaba xumaha iyo samuhu ma sinna walow acjabaka haba ku yaabgeliyo kasratu lkhabiisi waxa xun farabadidiisu haba ku yaabgeliye oo alcibratu bilkayfi laa bilkammi yacnii cibradu waxaa la qiimaynayaa waa tayadiyo wanaagga ee tirada iyo faraha maaha markaa xumaha farabadnaantiisa aad laba yaabtide ma sinna ee waa kala sarreeyaan fattaqu llaha alla ka baqa yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahow lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu si aa u liibaantaan oo guusho u gaadhaan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa tas'aluu ha weydiinina nebiga can ashyaa'a waxyaabaha weydiinina waxyaabahaasoo in tubda haddii laydiin muujiya lakum idinka tasu'kum idin xumaynaysa wax idin xumaynayo hadhow aad dhibsanaysaan waxba ha weydiinina nebiga wain tas'aluu haddii aad weydiisaan canhaa ashyaadaasi xiina yunazalu lqur'aanu qur'aanka marka la soo dejinayo haddaa weydiisaana tubda waa laydiin muujinayaa lakum idinka qur-aankoo soo degaya haddaad su-aashaanna waa laydiin muujinayaa hadhowna waxaa laga yaabaa dee inaad dhibsataan oo ku dhaqmi kari weydaan cafa allaahu ilaahay waa idinka cafiye canhaa su-aalaha aad weydiinaysaan ee aan xikmadda iyo macnuhu ka hoosaynee canaadka iyo maalayacniga in badan oo ka midii ay noqonayaan waa laydinka cafiyey ee ha u noqonina su-aalaha aan macnaha iyo faa'iidada lahayn ama cafa allaahu alla waa idinka cafiya canhaa can bayaaniha waxyaabahaas alla inuu idiin caddeeyuu soo dejiyo qur-aanku soo dego wuu idinka daayiyey oo wuu idinka tudhay idinku waxba ha doondoonanina wallaahu allana kafuurun kii dembi dhaafis badan weeye xaliimunaa dulqaad badan qad sa'alahaa ashyaadaa waxa weydiiye nebiyadoodii qowmun qolo min qablikum idinka idinka horreeyey qad sa'alahaa su-aalahaas iyo ashyaadaasi waxaa nebiyadoodii weydiiye qowmun qolo min qablikum idinka idinka horreeyaa weydiiyey marka maaha su-aalahan laftoodee macnaha kuwo la mid oo la nooca ayaa ay weydiiyeen suma asbaxuu dabeed waxay noqdeen bihaa waxyaabihii ay weydiiyeen markii loo bayaamiyey kaafiriina kuwa ka gaaloobay waxay weydiiyeen markii loo soo dejiyeyna waa ka gaaloobeena kumay dhaqmin marka sidoodii ha noqonina allah waxau uhi maa jacala allaahu jacala maanta waa bimacnaa sharaca marka maa jacala allaahu ay maa sharaca allaahu ilaahay ma jidaynin oo wax sharciyo diin ah kama dhigin min baxiiratin mid dhagaha la jeexjeexo oo la yidhaahdo hashaas sanamkaa loo daayey oo loo dhowaan maayo oo cadkeeda iyo caanaheeda toona la cuni maayo sanamkaa iska leh maa jacala allaahu ay maa sharaca allaahu ilaahay ma jidaynin min baxiiratin aslulbaxri luqada carabiga jeexiddaa la yidhaah walidaalika waxaa badda baxri loo yidhi waa meel jeexan oo godan oo dee biyo ku jiraan meel kastoo godanna baxri waa lagu idlaaqaa waayo waa meel jeexan oo biyo ku jiraan maa jacala allaahu ay maa sharaca allaahu ilaahay ma jidaynin min baxiiratin mid dhagaha la jeexjeexay oo sanamka loo gaar yeelay iyo walaa saa'ibatin mid la sii daayey toona ma jidayn alleh oo la yidhi sanamkaa taa loo daayey oo loo dhowaan maayo walaa wasiilatin mid xidhiidhisayna ilaahay ma jidayn oo la yidhaahdo laba da-ood ama saddex da-ood oo dhadigoo nirga-a markay dhasho sanamkaa loo daayo tu xidhiidhisay oo noocaasana alla ma jidayn waa wuxuun jaahiliyadii hore iyagu naftooda iyo hawadooda ay ka jideeyeen walaa xaamin awrkii baarqabka ahaa ee dhabarkiisa ilaaliyeyna ilaahay ma jidayn in la yidhaahdo intaasoo da-ood markuu geela ku jiro dhabarkiisa waa dhowreeye aan loo dhowaan sanamkana ha loo xidho ha loo gaar yeelo waxaasoo dhan ilaahay ma jidaynin walaakina aladiina ha yeeshee kuwii kafaruu gaalooba ayaa yaftaruuna ku abuuranaya cala allaahi alle korkiisa alkadiba beenta wa agtaruhum badidooduna laa yacqiluuna caqli iyo garasho malo waxba kala garan maayaan wa idaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga tacaalow u kaalaya ilaa maa anzala allah ilaahay waxa uu soo dejiyey iyo wa ila rasuuli rasuulka xaggiisa u kaalaya marka lagu yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan xasbunaa waxa nagu filan maakii wajadnaa aan ku soo gaadhnay calayhi maaga aaba'anaa aabbayaashayo awalow kaana aabaa'uhum waxaad u soo qadartaa sida jalaaludiin asuyuud uu soo qadarayo ay axasbuhum daalika oo ma waxaa la soo sheegay ayaa ku filan walow kaana haba ahaadaan aabbaa'uhum aabbayaashood haba ahaadaane laa yaclamuuna kuwa aan garanayn shay a waxba oo walaa yahtaduuna aan hanuunayn xataa aabbayaashood hadday yihiin kuwa aan waxna garanayn hanuunsanaynna miyay iskaga dayanayaanuuna waxay odhanayaan waxaanu ku soo gaadhnaa nagu filan wax caqli iyo garaad ku salaysan maaha waxaas allah waxau uhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow calaykum ee ilzamuu laasima anfusakum nafihinna laasimow ka adkaado wanaagga ku xakameeya oo ku sabirsiiya xumahana ka xakameeya oo ka celiya laa yadurukum markaa idin dhibi maayo man dalla ay dalaalu man dalla ruuxa hallaabay hallowgiisi waxba idin yeeli maayo waase goorma goortaanu waxba idin yeelayni ida htadaytum waa markaad hanuuntaan ilallaahi ilaahay xaggiisuunbuu ahaaday marjicukum noqodkiinu jamiican xaalatiin dhammaantiin fa yunabi'kum dabeed alla wuu idinka warramayaa bimaakii kuntum aayadeen tacmaluuna kuwa sameeyo oo waa idinku abaalmarinayaa aayaddan dadka qaarkood ayaa si kale u fahmay dee cahdigii abuubakarba ilaa maantana waxaa laga yaabaa dee dadka qaarkood inay moodaan calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla idaa htadaytum in looga jeedo kol haddaadaad u hagaagto ciddii hallowdaa waxba ku yeeli mayso oo macnaha xilka dacwada iyo wanaag farista iyo xumaan reebista lagaama rabo in sidaa la moodaa laga yaabaa sidii dee cahdigii abuubakarba dhacday oo abuubakrin sidiiq khudbad buu u kacay waxaanu idhi yaa ayuha annaas innakum taqra'uuna haadihi alaaya dadkiiow aayaddan waad akhriyaysaan wa innakum tadacuunahaa calaa gayri mawdicihaa waxaanad dhigaysaan meesheedii meelaan ahayn wa innii samictu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama yaquul waxaanan maqlay rasuulka oo leh ina annaasa idaa ra'aw almunkara walam yugayiruuh dadku markay munkarkii arkaan oo ay doorin waayaan yuushiku an yacummahum allaahu biciqaabin ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu ku caam yeelo cuquubo iyo cadaab marka macnaha waxa uu leeyahay aayaddan laga qaadan maayo in laydinka cafiyey wanaagga in laysfaro xumahana laysu diido laga qaadan maayo waxaa kaloo culimmadu yidhaahdeen inaan wanaag faris iyo xumaan reebis layska cafinayn oon aayaddani kaa rafcin ama aanay kaa dhaafayn waxba laga qaadanayaa aayadda lafteeda oo calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla idahtadaytum waxaa la yidhi haddaad hanoontaan ninkii hallaabaa waxba idin yeeli maayo waxay culimmadu yidhaahdeen wa min tamaami alihtidaa alamru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar haddaad hanoontaan baa layidhi hanoonka dhammaystirankiisana waxaa ka mid ah wanaagoo laysfaro xumahana laysku diido oo haddii wanaagga laysfari waayo xumahana laysu diidi waayo si dhammaystiran looma hanoonin ee nooc hallow ah iyo dembi ayaa lagu jiraa marka idahtadaytum ayaaba laga qaadanayaa dee xilkii dacwada inaan layska dhaafin markaa naftiinna laasima yacni oo idinku hagaagga naftiinna ku khasba ciddii hallowdaana waxba idin yeeli maysa haddaad hanoontaan oo macnaha idinkiina hagaagsanaataan dadkana hagaag iyo wanaagga fartaan dee ciddii madaxadaygtay idinka baydhaa waxba idin yeeli mayso weeyaan macnaha iyo muraadku yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyow shahaadatu baynikum dhexdiinna markhaati kiciisu waxa weeyaan aad ka markhaati kacaysaan dhexdiinna idaa goortiina aad markhaati kacaysaan xadara uu ku soo xaadiro axadakum midkiin almowtu geeridii ay ku soo xaadirto xiina alwasiyati dardaaranka wakhtigeediina ay ku soo xaadirto xilligaas ay midkiin geerii ku soo xaadirtee uu dardaarmayo markhaati kiciinna aad markhaatigii xambaaraysaan hadhowna furi doontaan markhaatigiinnaasi waxa weeyi ithnaani ay shahaadatu thnayni laba markhaatigood weeyi aayaddan saddexdan aayadoodba waydinu yar fiirsan waayo culimmadu waxay ku tilmaamaan xagga icraabta iyo xukumkoodaba waxoogaa sucuubi inay ku jirto laakiin haddii loo fiirsado waa fududa horta shahaadatu waxaa lagaga khabrayaa ithnaani suurtagalna maaha ithnaani oo daata ah shahaadatu waa masder oo macnaa in lagaga khabro markaasi macnaha macno looga khabro mudaaf baa lasoo qadarayaa oo shahaadatu baynikum shahaadatu ithnayni si shahaadadu shahaadada khabar uga noqoto marka yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow shahaadatu baynikum markhaatiga dhexdiinnu markhaati kaca dhexdiinna aa markhaati kacaysaan idaa goortiina aa markhaati kacaysaan xadara uu ku soo xaadira axadakum midkiin almowtu ay asbaabulmowti ilan geeri hadday dhacdo uu dhinto la aasaba wax la markhaati kaco iyo wax la dardaarmo midna meesha ma yaallo laakiin waa xaaladda asbaabtii geeridu ay soo xaadirtay weli se aan la dhiman waa qof dee sakaraadayoo geeridii kusoo dhowaatay laakiin weli aan dhiman oo dardaarmayaa loo jeedaa markaa shahaadatu baynikum markhaatiga dhexdiinna aad markhaati kacaysaan idaa goortiina aad markhaati kacaysaan xadara uu kusoo xaadira axadakum midkiin almowtu ee asbaabulmowti geerida asbaabteedii markay midkiin kusoo xaadirto markhaati kiciinnu xiinaalwasiyati dardaaranka xilligiisana uu kusoo xaadira mowdku waxa markhaati kiciinnu yahay ithnaani ay shahaadatu ithnayni laba markhaati kacood weeyi labada oo dawaa cadlin cadaalad u saaxiiboo minkum idinka idinka mid a ay min almu'miniina laba nin oo cadaalad leh oo mu'miniintii idinka mid a haddaa tihiin ayaa markhaatigaa xambaaraya oo hadhowna furaya aw aakharaani ama laba kale weeyaan aw shahaadatu aakharayni usoo qadar ilain tii horey ku xidhantahy aw aakharaani aw shahaadatu aakharayni ama laba kale markhaati kacood weeyaan markhaatigiinu labadaa kale oo min hayrikum aan idinka ahayn ay min hayri millatikum oo macnaha gaalo ah yacnii laba kaloon idinka ahayn oo gaalo ah ayaa markhaati kacayo markhaati kiciin u ahaaday waase goorma marka labada gaal ay markhaati kacayaan maaha goor walba waa in antum haddii idinku darabtum aad socotaysaan fil ardi cala al ardi arlada korkeeda aad ku safartaan oo fa asaabatkum dabeed ay idinku dhacdo idin asiibto musiibatulmowti ay asbaabu musiibati lmowti musiibada mowdka asbaabteedii dabeedaa idin hesho muslimna aad weydaan dardaaranka idinka reeba labadaa gaale idinla socdaa dardaarankii ayaa waxaan ujeedaa markhaatigii xambaaraya oo markhaati kacaya taxbisuunahumaa waxaad ku sifaysaa aakhiraankii labadaa kale oo taxbisuunahumaa aad soo joojinaysaan min bacdi salaati salaada dabadeed ashwaa cahdiyo oo salaada casar bay ku dhacaysaa sida raajixa ah taxbisuunahumaa labadaasoo taxbisuunahumaa aad soo joojinaysaan oo min bacdi salaati salaada dabadeed waa salaada casare aad u soo joojinaysaan ay lilyamiini inay dhaartaan oo fa yuqsimaani dabeed waa dhaaranayaan labadaa la soo joojiyey salaad casar dabadeed bilaahi alla ayay ku dhaaranayaan waa in irtabtum haddii aad shakidaane oo jumlada muctaridada ah ee qasamka iyo muqsamu bihiga waxa muqsamu calayhiga loo dheera waxa loo dhaaranayo ama waxa lagu dhaaranayo iyo dhaarta lafteeda jumladaas way kala dhex gashay in irtabtum oo fa yuqsimaani waa dhaaranayaan bilaahi allay ku dhaaranayaan in irtabtum waa haddii aad shakidaane maxay dhaarta ku marayaan laa nashtarii ku iibsan mayna ayay ku dhaaranayaan bihi dhaarta allaanu ku dhaaranayno hamanaa qiima ama lacag adduunyo siisan mayso yacni ma siisanayno walow kaana ay walow kaana almuqsamu lahu aw ilmashhuudu lahu walow haba ahaada ka loo dhaaranayo ama maragga loo furayaa daa qurbaa dhowaansha midu saaxiibeh xataa hadduu xigto yahay yacnii dhaartayada dheef adduunyo dhaafsan mayno ayay dhaar ku marayaan oo wala nagtumu qarin mayno shahaadat allaah ilaahay markhaatigiisana qarin mayno innaa annagu idan haddaannu qarinno markhaatiga rabbi la min al aasimiina kuwa dembaabay ayaannu ka mid noqonaynaa fa in cusira haddaba haddii lagu arko oo lagu ogaado calaa annahumaa in labadan dhaartee gaalada ihi istaxaqaa ay mutaysteen ismaa dembi oo ay ninkii dhintay dardaarankiisii duudsiyeen oo ay dulmiyeen ama xoolo qarsadeen haddii lagu ogaado inay dembi mutaysteen oo xaqii ninkaa ay waxa weeyaan dardaaranka ka soo qaadeen ay duudsiyeen taa haddii lagu ogaado maxaa la yeelayaa fa aakharaani waa kan jawaabkii haddii lagu ogaado dembi hee fa aakharaani laba kale ayaa yaquumaani istaagaya maqaamahumaa labadaa dembiga mutaystay meeshoodii laba kalea istaagaya labada kale oo min aladiina kuwii ka mid ah istaxaqa u sugmay ama u waajibay huwa ismiga ama dembiga kuwaasi ay galeen calayhim ay liajlim iyaga dartood uu u sugmay oo u waajibay ilayn kuwan meydka xigtadiisa ah iyagaa kuwaa dacweeyey oo ka dacwooday oo dembigaa ay galeen iyaga dartood bay u galeen oo dee xaqoodii ay ka duudsiyeen kuwan warasadan dee meydkaa dhaxalkiisa lahaa markaa laba ayaa istaagaya kuwaa booskooda dambaabee daalimiinta ama khaa'imiinta ah labada istaagaya oo min aladiina kuwii ka mid ah istaxaqa u sugmay huwa ismigaa iyo dembigay kuwaasi galeen calayhim liajlihim iyaga dartoodu ugu sugmay oo ah xigtadii meydka al awlayaani khabar mubtadiisi maxduufi ay ka dhig sidii ugu fududayd baynu icraabta marray wejiyo badan baa ku jira humaa labadaasi istaagaya labadaa hore booskoodu al awlayaani ay al aqrabaani waa labadii meydka ugu xigay labada maqaamkii labada hore istaagaya ee dhaarta maraya waa labada meydka ugu xiga oo fa yuqsimaani labadaa meydka u xigaa waxay ku dhaaranayaan bilaahi alle waxay dhaar ugu marayaan la shahaadatunaa dhaartayada ayaa ah xaqu ka xaqnimo badan min shahaadatihimaa labadaa dhaartooda oo shahaadadana bimacna alyamiin waa loo adeegsadaa sidaa darteed jalaalaynku shahaadatuna yamiinunaa buu odhanayaa fa shahaadatu axadihim arbacu shahaadaatina suuratu nuur waata licaanka marka laga warramayo shahaadada halkaa lagu xusay waa bimacna alyamiin tanna waa bimacna alyamiin marka waxay ku dhaaranayaan labadan xigtada meydku la shahaadatunaa dhaartayadanaa a xaqu ka xaqsan min shahaadatihimaa labadaa hore dhaartay mareen wama ctadaynaa manaanaan xadgudbin innaa annagu idan haddaannu xadgudubno la min aldaalimiina kuwa daalimiintaannu ka mid ahaanay aayaddan haddaynu soo koobno labadan aayadood macnahooda waxay ku saabsan tahay dad socoto ah oo mid ka mida geeridii ay heshay oo dee waxa weeyaan markhaatigii iyo dardaarankii laga xambaarayo sababnusuulka markaa waxaa lagu sheegay sida xadiidka bukhaariye ibnu cabbaas uu warinayo nin waxaa safray reer beni sahmiya oo muslim ah waxaan u raacay laba ninoo nasraaniye iyagu nasaaro oon muslim ahaynoo tamiima daari iyo cadiy bnu baddaa nin la yidhaha tamiima daarina wakhtigaa ma soo islaamin markii dambe waa islaamee ninkii reer beni sahmi ayaa ku dhintay halkaa dhexda iyagoo soo maraya shaam bay u safreene meel aan ruux muslimina aan u joogin ayuu ku dhintay geeridii markaa markay ku soo xaadirtay ayaa ninkii dee waxa weeyaan labadii nin uu u dardaarmay oo yidhi war xoolahaygaana reerkaygii u geeya dee dardaarankiina uu soo faray labadii ninee cadiy bnu baddaa iyo tamiimun iddaari markay ninkii tarikadii iyo xoole wuxuu waday ay keeneen ee madiine ku soo noqdeen ayaa xoolihii waxa laga dhex waayey weel qaali ahaa oo fido ka samaysnaa dahabna lagu xardhay oo iyagu labadaa nin ee nasraaniyiintii intay ka dhex saareen ay iibsadeen oo ay dee khiyaameeyeen dabadeed waa loo yeedhay rasuulku markaa waa dhaariyey oo dhaar ayuu nimankii mariyey iyagiina waxay ku dhaarteen oo ay yidhaahdeen annakaa soo iibsannayoo waxa weeyaan isagu shaqo kuma lahayne weelkan annakaa iska lahayn dabadeed laba nin oo ninkii dhintay xigtadiisa ah ayaa loo yeedhay oo nebigii sala allahu caleyhi wasalam iyagiina dadka hortoodii uu ku dhaariyey markay dhaartii mareen labadii nin ee nasraaniyiinta ahaa waa lagu yeeshay weelkii waana laga magadhabay tamiimnu daarina markii dambe waa islaamay markaa sababtaas ayaa lagu tilmaamay xadiidkuna uu ku soo arooray in aayaddani ay ku soo degtay aayaadkan ka warramaya shahaadada cinda almowt marka socotada la yahay culimmadu markaa waxay isku khilaafeen aayaadkani ma muxkam ba mise waa mansuukha oo culimmada qaar waxay yidhaahdeen gaal markhaati ma galo oo ilaahay waxau ihi wa ashhiduu dawey cadlin minkum waxaad markhaati gelisaan laba nin oo cadaalad loo idinka idinka mid ah aayaddii kale alle wuxuu ku yidhi miman tardawna min ashuhadaa cidda raalli laga yahayna waa cidda diin iyo cadaalad leh markaa gaal shahaado ma xambaari kara mana furi kare eh waxaa lagu nasakhay aayaadkii kale ee suuratulbaqara aynu ku soo marray ee aayaadka la midka ayaa lagu nasakhayoo gaal markhaati ma furi karo aayaadkanna waa mansuukha laakiin sida raajixee xoogga badan maaha mansuukhe aayaadkani waa muxkam waxaanay culimmadu ku kulmiyeen ilain daliilada iyo nusuusta haddii la kulmin karo in midkood meesha laga saaro waxa ka awlaysan in lagu wada dhaqmoo la wada kulmiyo kulankuna wuxuu ku imanayaa in la yidhaahdo aayaadkaa hore ee cadliga ka warramaya cumuumkooday baaqi ku yihiin oo asal ahaan cadaalad cid la mooye cid kale markhaati ma xambaarto mana furto aayaddanna waa khaasoo khaasnimadeedaa loogu dhaqmayaa oo cumuumkii waxba ma yeelayso waxaanay aayaddani gaar ku tahay nin socoto oo safar ah oo muslim ah oo geeridii ku soo xaadirtoo sakaraadaya oo dardaarankiiyo xoolihii wax ka reebu u dhiiba u baahan oo gaalo mooye wax kale aan helin waxaa u bannaan gaaladaa inuu u dardaarmo oo iyagu maraggiiyo shahaadada ay ka xambaaraan hadhowna ay furaan taasi waa taa haddaba labadii gaal ee maraggiiyo markhaatiga furayey haddii lagu kalsoonaado oo aan looga shakiin inay wax istaba mariyeen looma baahno dhaar dambe iyo casar dabadiitoona in la soo joojiyo haddiise laga shakiyo ilain inir tabtun baa xukumku ku xidhan yahay oo taxbisuunahumaa min bacdi salaati fa yuqsimaani billaahi inir tabtun baa xukumkaasi uu ku xidhan yahay haddii laga shakiyo oo laysyihaa gaaladani waxbay isdaba mariyeen casar dabadii baa la soo joojinayaa dhaarna loo soo joojinayaa casar dabadii maxaa loo doortay waa salaadaha salaada ugu fadliga badanoo xaafiduu cala salawaati wa salaati alwustaa waxaana la yidhi wakhtigaa ay malaa'igtu kulanto cidda dhaar beena marta ee dhaarta beenta ah halkaa ku marta waciid iyo good iyo cuquubo adag ayuu halisu looga cabsoonayaa saasaa wakhtigaa fadliga badan loogu beegay yemiinka iyo dhaarta ay marayaan waa la soo joojinayaa oo dhaar baa la marinayaa labadii gaal markaa ay dhaarta mareen haddana markaa haddii lagu qanco alxamdu lilaah halkaa meel loo dhaafi maayo haddii laakiin la ogaado oo qaraa-in iyo amaaraad iyo calaamada ay muuqdaan inay dembaabeen oo dhaartoodu been tahay oo wax istaba mariyeen waxaa lasoo kicinayaa oo maqaamkoodii la soo joojin laba nin oo xigtadii meydka ugu xigtay ee dhexalkiisa lahayd ah labadaa nin ayaa iyagana dhaar maraya in labadaa hore waxa weeyaan been ay ku dhaarteen xaqoodii ay dhaxalka u lahaayeenna ay ka duudsiyeen iyaga dhaartooduna ay xaq tahay ayay marayaan labadan meydka ugu xigaa mar haddii labadaa meydka u xigaa ay dhaartaa maraan waxaa lagu yeelanayaa labadii nin ee hore wixii ay kuwan dambe ku dhaarteen waa lagu yeelanayaa marka horta khulaasadu waa intaa waana arrin ku saabsan dee marka socotada iyo safarka cidda dardaaranki iyo markhaatigii xambaaraysa gaaladana waxaa loo baneeyey xaaladan waa lidaruura waa daruuro iyo danbaa keento wax kalaan lahayn shuruuddaasaa ku xidhan min aladiina istaxaqa calayhim alwlayaanina yacni waa labadii meydka u xigoo alawlayaani waa khayru mubtadiisi maxduuf yahaye istaxaqa calayhimna waxaad leedahay istaxaqa damiirka ku asturan ismiga u celi waa sida ugu fudud oo istaxaqa huwa ismiga calaadana bimacna laam ka dhig marka waa kuwa iyaga dartood uu dembigu u sugnaadayoo dee kuwii xaqa lahaayee meydka xigtadiisa ahaa weeyaan ilan kuwaa dembaabay kuwanay duudsiyeenoo dartooduu dembigu u sugmay oo soo dacweeyey yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyow shahaadatu baynikum markhaatiga dhexdiinna aad markhaati kacaysaan idaa wakhtigiina aad markhaati kacaysaan xadara uu ku soo xaadira axadakum midkiin almowtu geeridu xiina alwasiyati dardaaranka wakhtigiisana mowdka uu ku soo xaadiro xilligaas shahaadada iyo markhaatigiinnu ihnaani shahaadatu itnayni laba markhaatigood weeye labadaasoo dawaa cadlin cadaalad u saaxiiba labadaba minkum idinka idinka mid oo mu'miniin ah aw aakharaani aw shahaadatu aakharayni waa haddii la waayo muslimiine ama waa laba kale markhaatigood labada kale oo min hayrikum aan idinka ahayn oo gaalo ah waase goorma in antum waa haddii aad ahaateen in antum waa haddii aad idinku darabtum aada socotaan oo fil ardi dhulka aad ku safartaan oo fa asaabadkum dabeed a idin hesho musiibatu lmowti asbaabu musiibati lmowt musiibada mowdka asbaabteeduna ay idin hesho labadaasoo taxbisuunahumaa aad u soo joojinaysaan dhaar min bacdi salaati salaadda casar dabadeed fa yuqsimaani dabeed waa dhaaranayaanoo billaahi allay ku dhaaranayaan waa in irtabtum haddii aad shakidaane oo markan dhaarta loo soo joojinayaaba waa haddii aad shakidaanuune haddii kale loo soo joojin maayee laa nashtari waa fa yuqsimaani billaahida ku xidho waa wixii lagu dhaaranayay fa yuqsimaani billaah alla waxay ugu dhaaranayaan in irtabtum haddaad shakidaan laa nashtari bay ku dhaaranayaan ku iibsan mayno bihi bi haada alqasam dhaartaa aanu maray siisan mayno hamana adduunye iyo lacag walow kaana haba ahaado almuqsamu lahu aw ilmashhuudu lahu ka loo dhaaranayo amase loo markhaati furayaa haba ahaado daa qurbaa dhowaansha mid u saaxiibeh walaa naktumu qarin mayno shahaadat allaahi markhaatiga alleh inna annagu idan haddaanu qarinno la min alaasimiina kuwa dembaabaanu ka mid nahay fa in cusira haddii lagu ogaado oo lagu daalacdoo lagu arko oo casarada ogaanshaha iyo aragga ah masdarkeedu waa cusuur casarada turunturada lugta ana waxa weeyaan masdarkeedu waa cisaar marka tani waa tii cilmiga cusuur marka fa in cusira haddii lagu ogaado calaa annahumaa in labadan gaalee dhaartay istaxaqa ay muteen ismaa dembi oy xaqii ninka dhintay duudsiyeen fa aakharaani laba kale ayaa yaquumaani istaagaya maqaamahumaa booskoodii iyo makaankoodii oo dhaar u soo joogsanaya labadaa kale oo min aladiina kuwii ka mida istaxaqa uu waajibee u sugmay huwa dembigu calayhim ay liajlim iyaga dartoodu u sugmay oo xigtadii dembiga xigtadii meydka ahoo waa kuwa dembiga laga galee la duudsiyey ama la dulmiyey alwlayaani humaa labada soo joogsanaya booska labadii hore dhaarta u soo joogsanaya al wlayaani ay al aqrabaani waa labadii meydka u xigay fa yuqsimaani labadaa u xigaa waa dhaaranayaanoo bilaahi allay ku dhaaranayaan maxay ku dhaaranayaan la shahaadatunaa dhaartayadaa axaqu ka xaqnimo badan min shahaadatihimaa labadaa hore dhaartooda wamaa ctadaynaa manaanaan xadgudbin innaa annagu idan haddaanu xadgudubno la min aldaalimiina kuwa daalimiintaee dambaabaanu ka mid nahay daalika daalika xukumkaas oo yacnii xukumkaa in sidaa la sameeyo ah oo haddii nimanka laga shakiyo in dhaar iyo markhaatiyo kale laga daba keeno xukumkaa ah daalika ay daalika alxukmu almadkuur xukumkaa la soo sheegay ayaa adnaa ugu dhowaansha badan an ya'tuu inay ula yimaadaan dadkii bishahaadati markhaatiga calaa wajhiha wejigeeda oo kol hadday ogyihiin in laga daba iman sidaa in la sameeyo ayaa ugu dhow inay dadku marag iyo markhaatiga iska ilaaliyaanoo sidiisa saxda ay ula yimaadaan aw yakhaafuu ama ay ka baqdaan an turadda in la soo celiyo aymaanun dhaaro bacda aymaanihim dhaarahooda dabadeed ama ay ka baqdaan hadday wax isdaba mariyaan in dhaartii inta xigtada meydka loo soo celiyo ay dhaar ka daba maraan dabadeed ay fadeexadoobaan xoolihiina lagu yeesho oo hadday si kale alle uga baqi waayaan inay fadeexad ka baqaan inay fadeexadoobaanoo inta laga daba dhaarto dee xoolihii lagu yeesho aw yakhaafuu ama inay ka baqaan an turadda in la soo celiyo aymaanun dhaaro bacda aymaanihim dhaarahooda dabadeed wattaquu llaha alla ka baqa oo wasmacuu maqla samaaca qabuulin wa ijaabah idinkoo aqbalaya amarka alle oon ka hor imanayn wallaahu allana laa yahdi ma hanooniyo alqowma qolada alfaasiqiina ee daacada rabbi ka baxa wallahu aclam